أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast toddobaadkan waxaan barnaamijka ku falanqayn doonaa duulaankii duufaanul aqsa iyo xasuuqa ay yahuuddu duulaankaas kadib ku qaaday magaalada khaza oo laga joogo muddo laba sano ah waxaan sidoo kale falanqayn doonaa oo aan wax ka baran doonaa xaqiiqda uu salka ku hayo siraacan iyo taariikhda halganka dadka reer filistiin iyo sidoo kale kaalinta mugga leh ee reer galbeedka iyo dowladaha cadbeed ee dabadhilifyada ah ay ku leeyihiin xasuuqa lagu hayo dadka reer khaza waxaa igala qayb qaadan doona barnaamijkan oo marti ku ah abwaan negeeye abwaan jeesto iyo abwaan hilaal waxaana sidaba ee aad ka dhehan kartaan martida barnaamijka ee aan ku marti qaadnay qayb ka noqon doona xalqadan gabayo cusub oo ay abwaanadu ee ka curiyeen ama ka tiriyeen duulaanka magaalada khaza marka hore aan soo dhoweeyo ee abwaan negeeye oo garabkayga midig fadhiya abwaan soo dhowow ee walaal faysalo waa mahadsan tahay maalintii ay bilaabmaysay duufaanta alaksa anu waxaan jooga xamar runtii waxaan xusuustaa xanuunkii badnaa ee dee dadka guud ee maaragtay isku wada dar xanuun badan baa runtii lala dareemay reer falastiin markii duufaanta alaksa ay dhacday jawaabtii ay ka bixisay yuhuuduna runtii waxay ahayd jawaab aad u foolxun oo dee xasuuqa aynu caawa ka hadlayna laba sano kadib aroornimadii uu bilaabmay ayay runtii ahayd waxyaabaha runtii dareen geliyey waxaa ka mid ahaa maalmihii ay socotay duufaanta alaksa ay bilaabantay waxaan odhan karaa toddobaadkii ugu horreeyey magaalada kunyabar ayaa waxaan kaga qayb galay dad muslimiina oo soomaaliya oo runtii caruur dugsiyada hoose dhigata u badan oo halkaas ka samaynayey mudaharaad ama isu soo bax ay ku diidan yihiin xasuuqa ay yuhuuddu ay ka wadaan ee khaza oo calanka yuhuudda iyo kan maraykanka lagu gubaay waa garta runtii dareen weyn ay ilahayd waa garta waan kugu soo noqon doonaa abwaan jasta soo dhowow bismillaah faysal waa mahadsan tahay falastiin iyo xasuuqa ka socda magaalada kasa runtii sida uu abwaanku uu maarata ka dhowaajiyey isla maalintaa uu dhacayey duulaankii loogu magac daray duufaanta al aksa waxaan joogay magaalada xamar runtii marka hore farxad buu ahaa oo dad la dulmiyey oo xaqoodii la duusiyey ayaa qaaday duulaan xaq ah oo maaragtay ay dalkooda iyo ciiddooda ku difaacanayaan aad iyo aad sidoo kale waxaanu arkaynay falkii guracnaa ee ay kaga jawaabeen maamulka yuhuuddu kaga jawaabay kaas oo aan odran karo waa xasuuq iyo dulmi daba dheeraaday oo hadda soconaya ilaa iyo maalinta muddo laba sano ah marka kolley dareenka uu aniga ii leeyahay waxaas leeyahay waa dareen xanuun badan waa dulmi iyo xaqdarro aan odran karo dadka waa lagula kacay marka intaasaan dhihi lahaa waa gartay waa kugu soo noqon doona abwaan markaan waxaan siinayaa abwaan hilaal abwaan soo dhowow bismillah wasalaatu wasalamu cala rasuulilah allahuma wafiqna lima tuxib watadabaad waad mastay walaal faysal run ahaantii horta waxa weeye qof kastoo muslina arrintaa qase ka socotaa waa arrin meelaad kaga taalla guud ahaan marka si guud loo eego ummadda muslimiinta aniga gaar ahaan saa la wada sheegay horta maalintii aniga lafteyduna ay markan u dambeysay duufaanta laqsa bilaabantay xilligaa waxaan joogay hargeysa waxa weeyaan xataa halka anigoo jooga mar kasta waxaan haddana wararka xasaasigaa iyo wararka ubuucdaa iyo wararka cumqigaa ka helayay warbaahinta islaamiga ahun warbaahinaha kale way kooban tahay wax sida wararka warbaahinta islaamiga andalus ay had iyo jeer ugu xidhan tahay oo waxaa laga yaaba andalus inaan barnaamij kastoo ay soo daysan maalin walba ma maalin kasta barnaamijka caalamulyom inaan laga waayin awalna weliba hawsii badnaadan sanadkii hore waxaa laga yaaba barnaamijka caalamulyom inaan laga waayin qasa warkeega iyo marka halka ay marayso updatekeygu wa waxa weeyaan markaa maca halkaan joogay wararka andalus baan si dhiibliya ugala soconaya waxa meesha ka dhacay runahaantii waa masiibo waxa weeyaan masiibo bilaadanimo waa meesha markaa eegto inta hubee lagu isticmaalay aad oran karta adduunyada waxa wax lagu dilon laga isticmaalay laba ma jiro hoosaa la sheegay wuxuu dhigmaa hubka loo isticmaalay intaasoo bamboo nucleera waa hubka lagu dumiyey wax la wixii dhisma ahaa waa hubka dilay ku dhowaad soddonku wax ku dhow caruura baa lagu dilay guud ahaan toddobaatanku wax ku dhow inay dhimashadu haddii weliba inay ka badan taan filayaa ayay dadka lagu dilayay maanta gaadhayaan marka koley dadka qaar ba waxay ku eedeeyaan qaseyn amba xamaas inay weerar iyadu qaado gacanta ku hormartay laakiin sida muxaqiqiintu sheegaan horta marka horeba meesha dagaal baa ka socday oo meel furin laysku horfadhiyaa bay ahayd israa'iila gacanta waa lagala hormaray une qorshaheedani mar kasta ka noocan ugu yaalay inaysan waxu xasuuqdaa waa wixii lagu yaqaanay guud ahaanna dadka muslimkaaba san ahoo ummadda muslimkii markaad eegto waxaad moodaa maanta inay god ku jirto dhagaxan la dul joogo dad god ku jiro ka madaxa la soo baxayana dhagax lala dhacayo helfayar lagu dhufanayo marka run ahaantii waa masiibo iyo waxaan taariikhda lagu sheegin in intoo lasoo xidho weliba dadka ka qaybta qaadanaya ee ummadda xasuuqeeda qaybta ka ahina in weliba dad muslimiin sheeganaya ay yihiin oo intoo afarta dhan looga soo oday cadowgiina uu wuxuu doono ku samaynayo dhammaan dadkii kalena daawanayo dadkaasina gaajo lagu dilayo xabad lagu dilayo naxdin iyo cabsigelin lagu dilayo nooc kasta oo qof biliaadana loo dilo adduunyada waa markii horeyse la iskugu daro damiirka maxaa saas u dilay marka maxay kula tahay waxa weeyaan ummaddu mar kasta oo ay ka tagto ummadda muslimka ah nebi maxamed baa sheegay salawatu llahi salamu caleyh ilaahay baa qur'aankiisa ku sheegay dadkani diin bay leeyihin diintaa mar kasta oo ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxay u noqonayaan bahalaha ayay u noqonayaan fariise iyo ugaadh oo waxa weeye nebigu alai salatu salam wuxuu yidhi markaa ka tagtaan jihaadka ee aad xoolaha dabada qabsataan saynta calaa macna alxadiis salad allahu calaykum dulla waxa weeyaan ummaddani diinteedii markay ka tagtay waxay baylah u noqotay dadka adduunyada dadkii ugu xumaaya cadowgeeda ahaa sida maanta aynu geeska afrika ugaga jira halganka iyo loolanka culus ee innagaba qaar dusha laynooga saaray dabadhilifa ayaa iyaga laftoodana qaar dabadhu waxaa la sheegaya in toddobaatan kun oo askari ay joogaan daanta galbeed oo xukumayaan maxamed cabaas midka la yidhaahdo saasoo kale waxa weeyaan waxa la sheega askarta inay tababarto maraykanka iyo yuhuuddu ay tababaraan oo gacanta ku hayaan marka ummadda muslimka meel kastay joogto intanunbaaba la arkayaae guud ahaan waa ummad gacanta lagu hayo ciddii loo loogu talagalay loo dhiibtay dadkaa yare halgamaya farakutiriska ah ee jihaadaya mooyaane inta kale bannaan bay u fadhidaa cadow ismana oga haddaanay maanta wax laga baranoo laga faa'idaysan laba sano gudaheed maanta waddan qura yac wax iska yidhaa wixii wax sheeganayay waddan qura yac wax iska yidhaa iiraan baa la kamanay lahaa waxbay haysaa waynu arkaynay waxaanu ka yaabnay hadal cajiib ahaayo uu taraamiiday waa inay iyadoo dullaysan noo timaadaa buu yidhi markaa laba gabayo kibir layidhaa baanu ka samayna mar baan insha alla duubi doonaa cashan waxaanu ka yaabnay weli kibirkaasi malaha fircoon baa laga soo helaya siduu hadlayay trump iminka markuu hadlayuu lahaa waa inay hub ka dhigtaa siduu u hadlayay waxaad dareemaysaa in fircoon oo sidiisii maanta nool yahay waxa weeyaan caalamkii islaamka nimankii sheeganayee iska dhigayay dowladuhu sidii hore loo sheegay waa cur libaax ismoodaya mid qurahoo israa'iil iska waabisa mar quray ayay lubnaan baabiisay suuriya haryahmin bay doqonaysaa saasoo kale qatar oo iyadu xataa diyaarado f sixteena ku faani jirtay iyo batriot inay haysato gantaalo wax difaaca inay maraykan ku tiirsan tahay lacag inay haysato weynigay arkaynay wixii ku dhacay iyo oohinteedii iska daa imika cid kale turkigii baa baqayo isla had meedna kugu dhufan doonta dhammaan wixii muslimiinta hortaagnaa waxay noqdeen lagooyo iyo buushay marka maanta ummadda ninkii jihaadaya ee ilaahay diintiisii u noqda ee kitaabkii sunaha u noqda ninkaasunbaa awalba haddii la dhimanayo waa la dhimanayay ninkaasunbaa hal mara dhimanaya inta kale sagaal boqol jeer bay dhimanayaan damiirka maanta dadka muslimiinta ah aad ayuu u baraarugsan yahay shucuurkoodana wuu sarreeyaa laakiin maanta waa bulsho aanan haysan hogaankii hagi lahaa oo dalalkoodii ee laga hirgeliyey dowlado ay hogaaminayaan madaxa yahuudda iyo maraykanku ay soo barbaariyeen talada iyo xukunkan ay u dhiibteen hubkii iyo silaaxiina gacantooda lagala baxay marka dareen iyo shucuur oo keliya mudaaharaad la qabto ayuu soo kordhin karaa mudaaharaadkiina maanta filistiin iyo reer khaza uu ka joojin waaye gumaadka iyo xasuuqa ku soconaya taas ayaana u sababa waxaan marka insha allahu tacaala barnaamijkan bodcastiga inta aan ku guda jirno waxaan diiradda saari doonaa xaqiiqada uu salka ku hayo siraacan iyo loolanka u dhexeeya reer filistiin iyo maamulka yahuudda waxa uu ku qotamo markan waxaan soo dhoweynayaa abwaan nageeye abwaan sidaan la soconnaba waxaa jiray maqaal aad qortay oo aad ka qortay wixii dhacay toddobadii oktoobar iyo duulaankii xigay ee yahuuddu ay ku qaaday marinka khaza bal marka hore dhegeystayaasha faahfaahin kooban waxaad ka siisaa loolankan halkee buu ka soo askumay bismilah walaal faysal waa mahadsan tahay sidaad sheegtay loolanku dee horta mudduu socday dee kumanaan sano mararka qaarkood ayaa loo celin karaa loolankaas magaalada qudus oo kale inta jeeree la kala qabsaday ama inta jeeree la dumiyey ama inta jeeree lagu dagaalamay taariikhaan runtii waa badan tahay kanaan hadda ka hadlaynaa waxa weeyaan waa deegaamayntan cusub ee hadda yuhuuddu qarnigii ugu dambeeyey la odran karo way ku deegaamowday ee xuduudahan hadda samaysan ku samaysan ku samaysan yihiin markaa saad sheegtay maqaalkaas oo runtii warbaahintuna ay baahisay wuxun baan ku guud marnay uun adigu boqol iyo kontonkii sannadood ugu dambeeyey dhacdooyinkii meesha ka dhacay wax kooban oo ka mid tusaalahaan oo kale hadda sahyuniinta ururkan cusub ee ay leeyihiin yuhuudda waxay yidhaahdaan dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ayaa maaragtay yuhuuddii markaa yurub deganayd waxoogaa isu soo urursaday baa waxay ka fikireen bal sidii ay u samaysan lahaayeen urur weyne zahyuniya oo iyaga danahooda maaragtay ay kaga arrinsadaan marka dhismahan cusub ee hadda jewish stateka ama maaragtay jamhuuriyaddan cusub ee yuhuudda ee laga sameeyey falastiin waxay dhahdaan inta ugu badan leh ururkaas iyo dhaqdhaqaaqiis iyo waxaasaa laga yaabaa qaybo badan oo ka mid a inuu maaragtay ay ka dhalatay marka dadkii yuhuuddu ahaa ee xilligaa yurub deganaa iyo shirarkoodii iyo markii dambe natiijadii ka soo baxday dagaalkii koowaad ee adduunka oo cusmaaniyiintii maaragtay ay dhacday boqortooyadii cusmaaniyiinta ugu dambeysay ay ku dumi doonto kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii shan iyo tobankii ilaa toddobiyo tobankii afar labaatanka iska baabii doonto iyo natiijadii dabcan dagaalkaa ka soo baxday oo hadda inuu ingiriisku uu la wareego meelihii boqortooyada cusmaaniyiintu ay ka talin jireen oo dhulkaasina uu ka mid ahaa arrimahaas horta dhacdooyinkaasaa qayb ka ahaa inay maaragtay sidaas ay wax u dhacaan kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo tobankii oo kale balfour oo wasiirkoodii arrimaha dibadda ee xilligaas ingiriiska ahaa ingiriiskuna xilligaas waa xilligii ay dhihi jireen dee qoraxdu kama dhacdo calankiisa ee maaragtay uu aad u calan waleynayo wey marka natiijooyinkii walaal waxyaabaha ka soo dhacay iyo ingiriiska oo qorshahaas dabcan taageeray oo u arkay in danihiisa istaraatiijiga ahi uu ku jiro inuu yuhuudda ururiyo uu bariga dhexa geeyo si ay u noqdaan gobol isaga ka mid ahoo danihiisa mar walba matala ay u noqdaan waxyaabahaasaa runtii ayaa walaal fududaynaya marka yuhuuddii dabcan waa laysu soo ururiyey sida dee taarikhda dhammaanteen maarata aan wada garanayno mudda laga shaqaynaya yuhuudda in dhulkaas ugu deegaameeyey ingiriiskuna uu xukumaya runtii dhulka falastiin hadda la yidhaaha marka ingiriiska xukumaaya oo dabcan ka shaqaynaya yuhuuddi inay dhulka soo galaan iyo dabcan dadkii muslimiinta ahaa ee carabta ahaa laga yaaba inan baraarug fiican aanay aanay runtii qabin waxyaabaha beriga aad looga shaqeeyey waxaa ka mid ah in carabta la yidhaahdo turkidu mudda idin soo xukumayeen oo identitiginiba idinka lumayo idinkaa xaqu lahaa inaa wax xukuntaanoo iyaga laftooda maaragtay laga dhex shaqaystay la kala qaybay marka wuxuunbay ku war heleenun reer falastiiniyadoo dee kumanaan yuhuudi ay dhulkoodii joogaan dhulka ay dadka yuhuudda ahi joogaana dabcan ingiriiska taladiisa gacanta ku haayo oo dadku sidii hadda adinkii abwaanku aa si fiican uga sheekayseen dad tala badane gacan ugu jirto ma ahayn dowladdii mandateka meesha haysee xukumaysana iyadaa ka shaqaynaysa in dalkaagii la qabsado oo lasoo galo waxaa iska bilaabmay maxaale dagaalkii labaad ee adduunkuna waa kii maaragtay wax ka bilaabmeen waxyaabaha arrintan sii dhiiri geliyey marmarsiyaha sii sameeyey waxaa ka mid ah hitler iyo waxyaabihuu ka sameeyey germany oo holocost wixii ay u bixiyeen in maaragtay xasuuqii yuhuuddii yurub xilligaa ku noolay marka yuhuuddi ay victim card ama maaragtay dulmane ay isu arkeenoo dadaan dhul lahayno aan dal lahayno u baahan meel ay ku badbaadaan kaar dhiban ay xoqtay ay ay xoqdeen taxta shams waxaan u baahanay meel adduunka maaragtay qorraxda hoosteeda hal meel aan kaga noolaan ayaan u baahannahay marka ay sidaa u doodaan marka hitler iyo dagaalki iyo dabcan de markii dambe jarmalkii inay dowladahaasi ay ku jabeen oo ingiriiska iyo dowladaha guulaystay dabcan ay noqdeen ee qaramada midoobay oo markaa la sameeyey oo iyaduna shaambad wixii aad rabto aad ku xalaalaysan karto oo aad adigu markaa doonayso ee ingiriiskii oo golaha amniga maarata veto power kule oo wixii uu raba aanay markaa cidina diidi karin waxyaabahaasoo dhami waxay fududeeyeen in sidii ingiriisku uu markaa wuxu qorsheeyey ay maarata shaqada inteeda badani ay ay u socoto taasaa markaa waxay keentay inuu ingiriisku golaha ammaanka iyo qaramada midoobey waxaa horgeeyo meeshii yuhuudina way joogtaa falastiinina way joogaan carabina ereygaasaaba isticmaali carabina way joogtaa wax rabna inaan dhulka u qaybino dee dhulka ha loo qaybiyo markaa qorshay soo jeediyanaa in laba jamhadda waxaan two state solutionka ay dhahaan xal laba dowladood oo derisa ha inay inay soo jeediyaan dabcan dee dadkii muslimiinta carabtaha waa diideen dee laakiin waa xilli nimanka ay xididaysteen maaragtay deegaamin fiican loo sameeyey hub la siiyey dowladdii meesha xukumaysay ay iyagii garab siinaysay taageeraysay inay dhulkii ku doogaamoobaan dee wuxuunbaa xigay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii in lagu dhawaaqo marka statekii maxaa la yidhaahdaa yuhuud kadib oo madax banaani ay maaragtay ay ku dhawaaqaan afar iyo tobankii may meelaha kadibna dee carabtii deriska la ahayd iyo wixii markaa ay baraarug ay maaragtay ay sameeyaan oo isku dayaan inay la dagaalamaan laakiin dagaaladii ay sameeyeen oo dhan dee ingiriiskaa ku jira dagaalka maraykankaa ku jira faransiiskaa ku jira dowladihii reer yurubi awoodda badnaa o dhan baa ku jira oo safka yuhuudda taagan oo logistics wixia wixii farsamaa wixii huba wixii dhaqaalaa wixii o dhan bixinaya carabtina waa dowlada hadda shalay iyo daraada ingiriiska ka xoroobiye mid faransiisku shalay ka tagoo la wada baabiye weeyaan taasi marka waxay keensatay in dowladihii carbeed dagaaladii la galay oo dhan inay runtii ay ku soo jabaan oo maxaa la yidhahdaa intii dhulka u harsanayd golan hait la qabsado oo sinai la qabsado oo maxaa la yidhahdaa jordan wax laga qabsado maaragtay intii markii hore doodu ka taagneyd labalaabkeed meelaha qaar gacanta lagu dhigo marka ay baryaanba intii hore iska kaato bal intii dambe noo soo celiy marka walaal saasay ayay runtiida iska ahayd iyo xiliyadii dambena wuxunbaa dhacay un dagaaladii dagaaladii carabta iyo maxaa la yidhaahdaa iyo yuhuud kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii soo bilaabma ilaa iyo dagaalkii ugu dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo maxaa la yidhahdaa saddex iyo toddobaatankii oo kaleetii ugu dambeeyey sagaal iyo toddobaatankii ilaa heshiiskii ay geli doonaanba oo masaarida dagaalka laga bixin doono marka dagaaladaana cumuuman marka lasoo ururiyo natiijada ka dhalatay wuxuunbay ahayd in carabtii loo cabeediyey oo la ogolaysiiyey inay israa'iil tahay xaqiiqo jirta oo aan la dafiri karin oo ay tahay in lala noolaado dee markaa dabcan carabtuna dagaalkii qaboobaaye waxaasaa iska socday waa lagu sanduuleeyey runtii inay aqbalaan dowladdii koowaad ee xilligaas aqbashay ee dowladdii dagaalka ku jireen waxay ahayd masar oo heshiiskii cam david ay ku aqbaleen inay israa'iil aqoonsadaan maraykan sinai oo israa'iil xilliga ay xoog ku haysatayna maaragtay laga baxo dagaal dambe oo maxaa la yidhaahdaa ay soo gasho masar aanay jiri doonin kuwii kalena markay masar hoobatay iyaguna way soo hoobanayay ilaa haddana hoobashadu runtii way socotaa marka khiyaanadan cam david wixii ka dambeeya usoo noqon doonaa waxaan siinaynaa markan abwaan hilaal abwaan maxaa kaaga baxay qorshaha taxanaha ah ee yahuuddu ay kaga soo dhaqaaqeen urur ee gobonnimadoon iska dhigayey dhulka filistiin lagu deegaamiyey ilaa ugu dambeyntii ay noqdeen dowlad aqoonsi buuxda heshay bismilah wasalaatu salaamu calaa rasuulilah waad mastay walaaleen horta guud ahaan dadka muslimkaa waxaa fiicanay mid fahmaan ummadda muslimiinta ah si guud waxay u halgamayeen oo ay herdamayeen dad marka si guud iyagana loo dhigo halkaa ah aynu naqano kufaaranba gaalo dadkaa waxaa calanka u sidi jiray bulshada kiristaanka ama saliibiyiinta muslimkana waxa weeyaan si guudna halgankuu ugu dhexeeyey si gaar gaarana meelaha wuxuu dagaaladu iyo halganku had jeer uga soconaya marka buucda had iyo jeer dagaaladuna waxay ahayd dhulkaa bariga dhexe imiga masjid laksa uu ku yaalo sida marka si guud taarikhda loo sheegaya waxa dhaha saliibiyiinta iyo muslimiinta waxay aad ugu dagaalameen xuruubu saliibiya oo ka socday bariga dhexe iyo masjid laksa iyo andalus iyo geeskan afrika marka sadeloogii andalus waa lagu soo kala baxay andalus markii lagu soo kala baxay waxaa isla markaa xoogeysatay oo muslimiintu yeesheen dowladda cusmaaniyiinta dowladda cusmaaniyiintu muddo dheer bay muslimiinta ka hor taagneyd bal iyadaaba duulimaad ku ahayd oo saliimiinta dhamar jebisay oo dhul badan ka qabsatay cusmaaniyiin markii lasoo riixay riixay aakhirkii dagaalkii u dambeeyey ee faraha xaranka looga saaraya lagu jebiyey Mhm.
muslimiin Mhm.
waa kaa carabi ay u raacday ingiriis Mm.
ee layidhi dowlad carabeed baan idin dhisaynaa een, ummadda muslimiintu waa inay horta ogaato in la jebiyo dowladdoodii la riday Mhm.
markii dowladdoodii la ridayna intii aan lagu dayne wixii maamul yarun meel uga sii jiray xataa la baabiyey Mhm.
oo lagu isticmaalay mabda la yidhahda hadmi wal binaa Mhm.
waa la dumiyey wixiinii kadib baa lainoo dhisay markaa wixii la doonayey waxaa la doonayey markaa waxa ka mid ee laynagu soo abaqaalay markaad beer qoymiga beer falayso Mhm.
geedaha aad diidantahay baa laga saaraa horta ina Waa doonaysa saas.
kadib baa markaa lagu shi- abuuraa waxaad rabtid waxaad rabtid Mhm.
wixii waxaad rabtid wax yeelayana waa laga haramaya anagu haramay maan naqana Mhm.
macnaha masegaad beeratay qaar aana doonin baa kasoo baxaya oo iska soo dhowlgaraysmaya Mhm.
oo kasoo dhex baxaya Mhm.
waad ka dhex googeynaysaa si beerta adi geedkii aad doonaysay Mhm.
u kobco oo u baxo Mhm.
ummadda muslimiinta markaa markii la jebiyey ee dowladdoodii la riday Mhm.
waxa loo wixii yaraa u harsanaa na la dilay waxbaa lagu birtay waxbaa lagu beertay Mhm.
markii wax lagu beertay ee la arkay ee lagu baraarugayna waxaa dhacday in ururo jihaadaya iyo jabhada muslimiin oo doonaya khilaafada inay soo celiyaan Mhm.
waxaan la beeraya inay la dagaalamaan baabiya Mhm.
ayaa soo baxay iyagana waa laga hoos bixiyo iyagiina waa laga wasbixiyo daraawiish baa ka mida cumar mukhtaar baa ka mida isudiin qasaan baa ka mida Mhm.
dadkii ku baraarugayna saasaa cagta loo mariyay iyadoo la adeegsanayo dad xunoo mar kasta Mhm.
inaga dhex buuxa dad xun baa ilaahay nagu saladay mar walba Mhm.
marka aakhir waxay maraysaa iminka in dad xunkiioo ciidda ka batay oo Mm.
uturinaya dee Mhm.
iyo muslimiintii een, ma garanaysaa mar kasta jihaadaysa oo sidii loo ilaalinayo Mhm.
in yuhuudina ay aanay fadhiisanay dadaashay Mhm.
waa waa loo qiraa ragga ragnimadooda Mhm.
carabiyadoo wax kasta haysato maanta wax walba haysaa Mhm.
xataa carabi nuclearka way iibsan karaysaa Mhm.
hadday dad fikirayo bal inay waxuun iska celiyaan mase Mhm.
bal konton sano kadib boqol sano kadibna waxuun iska celiya ilan dadku waa inu israada moogta Mhm.
waxa weeye ummadda guud ahaan markii dowladdeedii saa loo dumiyey Mm.
waxa loo dhisay waxa jiraan uu noqday wixii raggaasi abuurteen Mm.
waxa weeyaan waa in wixii la doonaya ay gaaladu watay mar kasta ka dhex muuqdo oo ka xoog bato oo ka awood bato Mhm.
wixii kale daciifka ahaa ee lugooyada ahaa ee la sameeyeyna Mhm.
aynu daawanno sida artificialka Mm.
maalintaynu u baahan nahayna Mhm.
waxbay noo tari waayo Mhm.
marka een, waa gartay jazaak Ah, allah khayr taas un- badan. waa kugu soo noqon doonaa abwan soo dhowow ee, cam david kadib maamulka yuhuudda sida u ekaaday
Een, cam david sidii walaal faysal aan sheegnay waa meeshii ugu horreysay ee dowladihii dagaalka kula jiray ee, maamulka yuhuudda la sameeyey ee, oo masar ay markaa runtii hormuud ahayd dowladihii maaragtay dagaalamaya carbeed ee qowmiyanimada carbeed ku dagaalamaya ee, waa laga bixiyey dagaalka Mm.
Ee, madaxweynahoodii anwar saadaad waa jimmy carter oo xilligaa maraykanka madaxweyne ka ah waxaa lagu guulaystay in masar ay dagaalka ka baxdo weer baa markaa caan noqotay wixii intaa ka dambeeyey oo ah dagaal carbeed oo aanay masar ku jirin dagaal maaha runtiina sidaasay noqoto oo dowladihii kale carbeed dagaalkaas dagaal ka dambeeyo ay yuhuud la galeen ma jirin Ee, wixii intaas ka dambeeyey yuhuuddu waxay fursad u heleen dadkii reer falastiin ay dhulkoodana qabsadeen Mm.
maxaa la yidhaahdaa ay dee hubka xooga badanna ay u samaysteen inay meel cidlo ah ka helaan Mm.
wixii intaa ka dambeeyey wuxuunbay iska ahaayeenun dad masaakiina oo falastiiniina oo dadaalaya oo iyagu isku dayaya gumaysigan caalamiga ah ee maraykanka hubka ka helaya ee Mm.
diyaaradaha ka helaya ee logisticska ka helaya Mm.
iyo dad caadiyahoo maaragtay kacdoon bulsho oo Mm.
maaragtay dhalinyaro iyo waxaasuna dhagaxtuur kusoo dhagaxtuurku maaragtay ah inay kula dagaalamaan marka horta walaal cam david wixii ka dambeeyey inahaasunbay iska ahaayeenun dee Camp David- tanaasulkana uu israaraacay ha macnaha dee dad masaakiin ahoo dowladii xitaa carbeed ay iyagu leeyihiin ba isdhiibaba idinkaaba dhib badan be haddaa isdhiibi lahaydeen waa dowladihii carbeedna way tanaasuleen waa tanaasuleen shacabkii falastiiniintana iyagaaba ku qasbayeyba inay yuhuudda Si isu tanaazulaan.
dhiibaano dee xuduudahoo dhan ka xidhay oo derbiya ku wareejiyey oo godadkii ay samaysanayeen ka duminayey oo iyagaaba runtii la odhan karaa way uga darnaayeen Mm.
maarata yuhuudda marka cam david walaal wixii ka dambeeyey wuxuunbay ahaayeenun in dadkii reer falastiin ay yuhuuddu fursad fiican u heshay oo dhulkoodina ay ku qabsato Mm.
deegaamiso maarata deegaamin ballaaran ay ka samaysato ee, ciddii dee ka hor timaadana ay si fudud ay u dili karto maamulkii hadda laga sheekaynayay carafaad carafaadkiiyo waxaa loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa oslo accord maarata heshiisyadii loo bixiyey loo sameeyo waxaasoo dhammaantood ahaayun sidii ay dadka maaragtay ay isu dhiibi lahaayeen ay qayb uga noqon lahaayeen Mm.
maarata mashruuca weyn Mm.
ee yuhuudda iyo maraykanku ay wadaan marka ee, wixii lasoo socdaba toddobadii oktoobar ayaa la yimid toddobadii oktoobar iyo siraacan soo socday intaasoo sano muxuu ka bedelay oo wixii horey u jiray ahaa hore loo aaminsanaa ahaa Een, toddobada oktoobar subaxii intaanay dhacin Mm.
waxaa lagu fikirayay wixii ay u bixiyeen heshiiska abraahimyada oo la doonayay in diimaha lagu walaaleeyo oo Mm.
maraykanka hormuud ka ahaa yuhuuddu ay ku jireen imaaraadku ay la socdeen Mm.
dowlado kaloo hadda magacyadooda aynaan gargaranayn oo badanin Mm.
la sheegaya inay Mm.
qayb ka ahaayeen Mm.
oo mashruucu dhammaantii unuu ahaa maaragtay in Mashruuciga baytulmaqdisna lagu uu yahay baytulmaqdisna uu yahay meel diimiyaha ibraahimyadoo dhan ay wada leeyihiin Mm.
buuqa iyo dagaalkii mushkiladuna Mm.
ay iska dhammaato yuhuuddana lala- loo caadiyey loo wax xiriir caadiyey.
ah Ee, way saxeexeenba heshiiska Mm.
ee, imaaraadka Dowlado badan.
iyo yuhuuddu Mm.
way kala saxeexdeen trumpna maaragtay goobjoogu ka ahaa Mhm.
waxaa markaa la kerinayay Mm.
in dowladaha kale ee carbeed Mhm.
ee, inay iyaguna jidkaas marka waxaa fidsaneed Ay go- mara- gogashii looga farxalanayay Halgan.
qadiyadda falastiin iyo guud ahaanba wixii la odhan jiray maaragtay istaagtaaggii bariga dhexe ka jiray oo dhan Mhm.
la doonayay inay dhammaato Mm.
caasimadda yuhuudda rasmiga ahina dee Mm.
trump wuu saxeexayba inay Mhm.
noqoto maaragtay inay jerusalem aad iyo inay aad.
qudus noqoto Mhm.
markaa mashruuc la caadiyeeyey oo laga dhigay in carabtii iyo yuhuuddii dhulka deganeed ay heshiiyeen oo la is-afgartay oo mushkiladdii dhammaatay Mhm.
gogol noocaasa baa la rabay in la fidiyo aad iyo aad.
arrintii horta toddobada oktoobar dhacday haddii hal wuxuun ay ku guulaysatay Mhm.
waxay ku guulaysatay siyaasaddii la doonayay in meeshaas ay ka hirgasho Mhm.
horta inay hirgeli kari wey Ha. kacdoonkiina ay soo Ay- Noolaysay.
ay soo noolaysay Mhm.
waxaa laga yaabaa hadda abwaankuna si fiican buu u sharaxay madaxda dowladaha islaamka hor fadhiya Mhm.
Een, dowladnimadu horta waa inay dantaada ka shaqayso dadka muslimiinta hadda waxay ogyihiin dadka xukuma hal dowlad oo dantooda ka shaqaysa Mm.
ama rabitaankooda ku joogta Mhm.
inaanay jirin ma jirto marka maadaama dantoodana aanay ka shaqaynahayn rabitaankoodana aanay ku joogin Mhm.
dadkii laysku dayayay in la suuxiyo oo ugu yaraan lasii xukumi karaa Mhm.
K- haddii guuxu bilaabmo inuu dherigu qarxaa wakhti badan ma qaadato Waa waa saas.
laga yaabaa wakhti waa iska qaadan Mhm.
laakiin dad badan oo toddobadii oktoobar ka hor waxaan moodayay waxay iyagu leeyihiin inuu yahay Mhm.
oo moodayay nidaamkuna nidaam iyagu leeyihiin inuu yahay Mhm.
oo moodayay madaxweynahan madaxweyne iyaga dareenkooda iyo ka shaqeeya inuu yahay Mhm.
waxay ogaadeen waxa meesha xukuma Mhm.
iyo waxa iyagu doonayaan inaanay isku meel u soconin Mhm.
wakhti uunbay markaa qaadan doontaa intay baraarug sameeyaan Mhm.
inay iska dulqaadaanoo waxa iyagu doonayaan ama wax iyaga dantooda ka Mhm.
shaqaynaya Mhm.
inay meesha keensadaan waa qodob kale marka oo duulaankan aad is leedahay banaankuu soo dhigay ha Mhm.
marka toddobadii oktoobar ka hor wixii la filanaya Mhm.
iyo toddobada oktoobar shucuubtii siday u qaabaysa ma aha xataa bariga dhexo Mm, keliya ma mm.
xataa galbeedka fiiri Mhm.
jaamacadihii ugu waaweyn maogtid gaalada wuxunbaa iskaga jirun dad xoogaa maaragtay caqliga xoogaa ku jiro.
isticmaalayo Mm.
shucuur ku jiroolen iyo waxan waa qaldan yahay Mhm.
jaamacadihii ugu waaweynaa galbeedka Mhm.
ayaa ardaydoodi waxay leeyihiin warniyo dadka maxaa lagu haystaa maxaa loo leeyahay dowladdeenu dadkan masaakiinta la laynaayo Mhm.
maxay hubka ugu bixinaysaa Mhm. waa Waxaa dadkii labaatan sano Ah.
kadib usaama bilaadin waraqihiisa akhrisanaya Akhrisanaya.
ilaa ninkani waa saxsanaya maxaa laga raba Mm.
hadda waxay leeyihin statistiska qaarkood iyo dadka sideed iyo toban jirka ka yaroo maraykan jooga iyo dadka maaragtay lixdan jirka ee maraykan jooga statistics ay isku barbardhigayaan dadka waaweyne konton jir lixdan jir ee maraykan jooga boqolkiiba lixdan hadda statisticska waa la hubin karaa ayay qadiyadda israa'iil la dhacsan yihiin oo ay u arkaan israa'iil inay tahay in la taageero oo ay Mhm.
saxsan yihiin dadka laakiin digital ageka dhashay boqolkiiba wax yar Mm.
ayaabay dadka intooda badaneba waxay taageersan yihiinba qadiyadda falastiin marka waxaa laga yaabaa baraarug haraadyada ka dhacaya shawaaricda waaweyn ee Lo- london iyo iyo iyo gaala baariis kasta oo weyn oo galbeedka ku taalla waxay leeyihiin dadka dhallinyarada ah, waniba maaragtay dadkan waa gar daran yihiin maxaa la dhahaa yuhuud jaamacadahoodii baa xidhiirka u jaraaya jaamacadihii waaweynaa ee xidhiirka maaragtay Mm.
xoogaa ay ka dhexeeyeen ay ardaydii waxay leeyihiin maya oo lasoo qaqabanaya iyagoo ciidamadii maraykanku xidhaya ardaydii wala ardaydu waa gar daran yihiin waxataa xorriyatul qowlkii la ilaabay marka walaal waxaa laga yaabaa bariga dhexena dadku ma haystaan xorriyad ay ra'yigooda ku muujin karaan laakiin way guuxaysaa waxyaabaha guuxa keenayan waxaa ka mid ah waxa qase ka dhacay waa ujeedaa shacabka maaragtay bariga dhexe degay Ee, iiraan wixii ka dhacayna waa ujeedaa suuriya hadda waxaa laga wadana waa ujeedaa waxyaabahaas inay berri toole maaragtay sacuudiya sacuudiyada iyo maxaa rataa masar masarta iyo waxa inay gaari doonaan qof walba waa u muuqataa marka waa hubaan haddii laga soo faraxasho ee, maxaa la yidhahdaa ghaza oo lasoo maro iiraan oo wixii ka dhacay dooxa la arkayay lubnaanna lagu daray lugnaanna lagu daray iyo xuutiyiinta waxaa haystana looga Mhm.
berriya saa dambe waxaa la isugu imanaya maka iyo madiine iyo rayaad iyo ankara iyo istanbul iyo meelahaas iyo wax- waa og yihiin markaa dadka meeshaas degeni Mhm.
in maxaa la yidhaha meesha loo socdaa inay Eh.
ka weyn tahay khaza ay ka weyn tahay marka baraarug guud oo dadkii waxbaba yaanay samayn wax ficil yaanay samayn Mhm.
laakiin baraarug guud oo anima meel cidlaa baan fadhinaa maxaan yeeli karnaa Mhm.
ayaa laga arki karaa inay inay waxyaabaha ay waa samayn waa ka mid dood hadda taagan Eh, waa hagaag eh, abwaanegey waa kugu soo noqon doonaa Eh, insha allahu tacaala eh, waxaan sii wadi doonaa toddobada oktoobar iyo natiijooyinkiigii ka dhashay iyo halka caalamka ay ku sii jihaynayso laakiin sidaan barnaamijka aan horey idinkugu sheegnayba waxaa qayb ka noqon doona gabayo ay tiriyeen abwaanada oo ku saabsan wixii dhacay toddobadii oktoobar iyo duulaankii xigay ee maamulka yuhuudda waxaa markaan soo dhoweynayaa abwaan jesto abwaan soo dhowow waxa aad ii sheegtay inay jirto tix aad ka tirisay ee mawduucan nuxurka bal iyo ujeeddada muxuu ka hadlayaa
faysal waad mahadsan tahay gabayga waxaa la yidhahdaa kayayaab wuxuu soo baxay labaiyo tobankii julay labada kun iyo shan iyo labaatanka waa gabay ka warramaya gumaadka isirsifaynta ah ee maamulka yuhuudda uu muddada labada sano ah uu ka wada magaalada qase waana gabay hiil iyo garab u ah carruurta reer qase ee dulmiga iyo xaqdarrada lagu xasuuqayo sidoo kalena go'doominta iyo gaajaysiinta la isugu daray ugu dambaynta gabaygu faysal wuxuu maaragtay la hadlayaa gumaysaha duulaanka ah wuxuuna u sheegayaa in dadka reer falastiin ay halgankooda gobonnimo doonka ah ay wadi doonaan islamarkaana uusan marna joogsan doonin inta ay maaragtay xornimo iyo gobonnimo ka herayaan ugu dambayn iyagu ay u hadhayaan dhulkooda iyo ciiddooda dhab ahaantiina halganka reer falastiin waa mid jiilba jiil u sii gudbin doono oo runtii ay iska dhaxli doonaan oo marka uu nin dhintaba nin kale uu dhalan doono waana kii hadraawi maansadiisii fido ku lahaa falastiin raggeedii figladiyo walaamaha foosba foosma ku hubsaday facfac ma isu dhiibe tilka xiga ma lagu simay cartanfaylka ma u baxay fadal muu xidhxidhan yahay faaruuq ma koraya fido uur ma leedahay faaqid mau calool galay faayo mau mataan tahay falastiin ma geed baa halka faash ku laba dhaco laamuhu ka foofaan marka faysalow waa halgan marka jiilba jiil iska dhaxlayo waa halgan jiilba jiil maaragtay iska dhaxlayo oo runtii socon doona inta uu duulaanka iyo xaqdarradu maaragtay dadka lagu wado marka gabaygu nuxurkiisu dhinacaasu isdul taagaya waa gartay inoo mare
maansada qorshaa loo tirshaa laguna qeexaae qodobiya shuruuc baa ka yaal qaabka loo dhiga eh haddaan hadalku laba qaar ahayn qoonsi baa jira eh kolkuu xarafku meel qudha ka galo qaaf kalaa maqaneh marna qalabka maahmaahwad iyo quruxda weeyaan waa hiba rabbigu qaybiyo qolaya siiyaaeh qaadirkiyo ilaah baa ku qora qaybta feedhahaeh nimbo qoondadiisuu helaa ama ka quustaaeh ummadday qareen iyo u tahay qaar caddaalada eh usha qaranka lagu toosiiyo qalinka weeyaan qabiil laguma caayiyo tolkii kayre wadayaaleh qofna laguma maagee runtaa lagu qormeeyaae saboolkiiyo ninkii qaawan baa lagu quweeyaae qani iyo ninkii xooglabay qawlalkii tahae qaamuuska weeyaan afkiyo quudka nololeed haddii qawlnin weyn uu ka dhaco qadafna uu sheego waa geed qalfooftii sariya laamihii qubaeh xil baa qoorta kuu sudhan ninkii qada ku doontowe qayil iyo hadday qaad gashana qiimaheed dhimay uma qalanto qaadiya hunguri qaab xun loo cuno eh ha qallixina geenyada qurxuun qoofalkaa dileh arrin laga qisoodiyo haddaan qodobku riixaynin suugaanta qanigiyo tixuu qurux ma yeeshaaneh aniguna murtida qaaligaa qaydma dhaafsada eh dad xaqoodii laga qaatay baan ugu qareemaaye bal inuu qalbigu uu degaan ugu qaboojaaye maantana balqora waa qasiya qubanaheedii caydigan gumaystuhu qashee sumuca loo qaybshay qoyskiyo qaraabadan rugmaday qadafna loo laayey hooyadan qudhii laga jaray qaladka loo toogtay aabbahan qisaas lagu xukumay xadhigna loo qoolay qaafada duqayd iyo bulshadan gumuca loo qaatay qaryadahan qurxoon iyo hablahan qaraxu googooyey qaarkan hore qalfooftiyo lafahan qurubba meel yaallo qoortan go'an feedhahan qombobay hidibkan qaydhiina dhiiggan quban xinjirahan qulqulay qalabkan yoomaya dhegtan qaadhay seedahan qallalay qoloftan duugowday reerkan qaxay maatadan qalqalay qaxarkan loo geystay qolkan dumay qiyaamahan ku dhacay qararkan soo daatay aqalladan qubuuraha noqdee sinaha qaaqaawan qaxoontigan duruufaha qabee sabanka loo quudhay quud la'aanta ubadkaa qadee qaraxa boobaaye carruurahan qadoodiga gamee qadana loo waaye qaylada baroortiyo ilmahan lagaga qaaqsiiyey qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa seeftan qawle qaayahan burburay quruxdan aafowday qaskan dhacay umuurahan qarriban dunidan qiiqaysa dadkan wada qarqoomiya shacbigan qoobka lagu duugay ummaddaa qumbacatiyo bulshadan qarow la taahaysa qambaruurka ciilkiyo qalbigan quud la gubanaaya qamuunyada xanuunkiyo dulmigan lala qandhoonaayo dhaayahan ilmada soo qubee dhabannadii qooyi qayayaabkan weyn iyo dhacdadan quduuro noo keentay bal qiyaasta waa wada qisiyo qiiro oohinee inkastoo dagaalkii qasiyo qadafkii beenoobay inkastoo qabkii reer galbeed qorigu uu diidey inkastoo khasaariyo dhib iyo qaranjab uu gaadhay inkastuu qablaydiyo ku dhacay qalabkii loo aasay inkastuu dhirbaaxada qasaan qaadan kari waayey inkastuu iswada qaawiyoo kibir isqaadqaaday inkastuu isqoolaaliyoo qariyo buur fuulay inkastuu qanjaha neefiyoo qumanka uu buuray inkastuu qardun xoogsadoo himiladii qaadhay inkastuu qaloombiga hubkiyo qaraxya noomiisay inkastoo sutida loo qabtoo qorraxsi loo diidey inkastoo dagaal loo qastiyey waranka loo qaatay inkastoo qondhaca loo maroo qodaxda loo jeedhay inkastoo qarfaha loo degoo qabowga loo seexday inkastoo qadhaabka iyo dhirtiyo midhaha loo quutay inkastoo qasay waa qisee lagu qaniimaystay inkastoo qabbaankii carbeed qarafna kuu diidey inkastuu gacmaha kuu qabtoo cadowga kuu qoolay inkastoo qiyaaniyo dhib iyo qaxar laguu geystay inkastoo qadhaadh iyo sun iyo dacar laguu qooshay qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kale qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kaleheh qarroggiyo hadhuubkii dulmigu qabada soo dhaafiyey qarka iyo wuxuu taagan yahay qawrarkii sare eh gumaysuhu dhulkuu qaybsadee cadowgu uu qaatay qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe quwaduhu maruunbay ku jabi qoorta falastiine qudus iyo maruunbay ka bixi qaaraddoo idi leh colqatara mar uunbuu ka iman qaahiriya shaame qiyaadada dagaalkuna marbay qaabaddii dhigiye maruunbaa hubkii laga qabsaday loo quturayaae qiiq iyo mar baa laysku dari qaaca uurada eh maruunbuu khasaaruhu u badan qaraamadoodii maruunbuu cadaawuhu qurqurin quus wuxuu fala eh ummaddii la qoofalay marbay qayb libaaxeliye maruunbuu islaamkii qabjabay qoor la soo kiciye geesiga la quursaday marbuu qoorta soo dhiganeh wax ka qaaya weyn iyo marbuu qiimaheed bixin wax ka qaaya weyn iyo marbuu qiimaheed bixineh qabri lagama baajiyo ninkuu qaamudkii galaae qoomkii isqaadqaade ee qoorta koru taaga qadaadkiyo mar baa lagu dhagaa qoobka raafaha qadaadkiyo mar baa lagu dhagaa qoobka raafaha eh qunyar soco ninkii diiday ee kibir la qooqaaya maruunbuu ilaah soo qabtaa webina quusaaye waa waxa fircoonkii qatalay qarada weynaaye qabqabtii nabruud iyo lawaa qudhubdhabkiisiiye qudhaanjiya kaneecaa ku dilay qoomamiya ciile qasrigiisi subax buu ka tegey quruxda waalla sida uu qaryaan hore yidhee qodob ka maahmaahay kol haddii biyaha loo qabtoo lagu qulaameeyo ma qurquriyo neefkii surkiyo qoorta la hayaae annagana qoryaha reer galbeed nama qasbaayaane qumbuladu haddaad soo ridaan nama qaldaysaane qardabada ma daysaan wiqiintan iyo qaabiile quud aana jirin baad wallee qori u doontaane qudde iyo fandhaal baad intaa geed ka qoraysaane qase inaad marnaba quudisaan waa qisiyo yaabe qiiriya riyaa doonaysaan inaad ku qaaddaane budhgo'diya qarbiga roob ka da'ay quusta loo badiye haddii aad qancaysaan horaad ugu khasaarteene qarni bay ku dhowdahay intaad qori ku hayseene qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taaleh qaska dunida idinkaa wadiyo qulubka shayddaaneh qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeed qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeedeh anna qowlka ee baan qabsaday qirashadiisiiye qur-aankiyo xadiiskiyo sunnaha waan u qalannaae qarqarsiga ma yeeliyo dulliga mararka qaarkiiye quraafaadka gaaladu hayaa nama quseeyaane qowqowda yeedhiya madfacu qalalax weeyaane quwad baan ka qaadnaa hubkiya qaraxa waaweyne adoo lagu qasirayaa xitaa laysqondhoriyaae qabri inaad gashaabaa ka roo nolosha quustaae qab inaad ku dhimataa ka wacan qaabka tuugsigaae waa inaad qudhaad iyo hurtaa qoorta kugu taal qardoofada yuhuudiya dulmiga waa la qaayibae dhaaxaad qarribayseen arlada naguna qooqdeene wax badan baad qorshaha dawladeed naga qabyayseene qorkaagii dhammaa iyo wakhtigii eebba kuu qorae qamaamuur islaamiya rag baa qaajo soo koriye qolqolkiya rag baa kuugu iman qalawadaadii qolyahaad xaqoodii cuntaa qaanta kaa gudane qaddar aan badnayn baa ka hadhay qaranjabkaagiiye qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigii intaas ayuu faysal ku egyahay gabaygu
aad iyo aad qosolkaaga wado maalin dhow qooma maaxigii qomaha xigiya xaqiiqatan waa gabay sawir dhammaystiran ka bixinaya wixii dhacay diiwaanka suugaanta soomaaliyeed dabaaldahaba ka gali doona xitaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala jiilka aanan hadda joogin ama la socon wadciga wixii khize ka dhacay waa tix uu ka bogan karo insha allahu tacaala abwaanagayen toddobadii oktoobar wixii dhacay kadib maxaa is leedahay saadaashu way ku sii socotaa
waa mahadsan tahay walaal toddobadii oktoobar hadda dee laba sana laga jooga labadaas sannadoodna intaynu hadda ognahay dee tiradooda boqol kun ay ku dhowda ayaa ku shahiiday duulaanka ay yuhuuddu ka wadeen marinka ghaza sidoo kale dagaalku marinka ghaza wuu dhaafay runtii wuu faafay dambiishai maaragtay ghaza ka bilaabatay maalintaas badan bay runtii gaadhay inagii hadda sheegayna ilaa iyo dee dooxa inay gaadhay in lagu beegsado dadkii joogay oo saldhigga ugu weyne maraykanka uu ku leeyahay beriga dhexe iyada oo kaga jawaabaysa duulaankii uu maraykanka ku qaaday xarumaheeda nucleer markii dambena xubno xamaas ka tirsanaa inay israa'iil lafteedu ay ku beegsatay dooxa ay ku beegsatay waxyaabahaasoo ka hor imanaya heshiisyadii dowladaha carbeed ay kula jireen maraykanka ahaa inuu nabadgelyadooda ilaaliyay inay taxaaluf leeyihiin iyo waxyaabahaasoo dhan ka hor imanaya iyaga laftooda marka waxaa waxa ugu weyn beeska military loo siina ay ahayd in iyaga la ilaaliyo iyagana inaan laga ilaalinahayn hadda waa runtii waa u caddaatay waayo waxa marka horeba iyaga laga ilaalinayay ma og tahay waxay ahayd carabahan yare dariskoodu inaanay maarata isu taltallaabin laakiin cadowgeyna rasmiga inaan laga ilaalinahayn runtii way u caddaatay marka walaal su-aashaada haddaan usoo laabto waxa weeyaan isbeddel baa horta si guud gobolka ayaa ayaa ka muuqda runtiina dad waaweyn labadaas sannadood way dee dagaalku ugu galaaftay oo maaragtay iiraan dad badan baa runtii ayaa kaga maqan hadda duulaanka labada sannadood socday lugnaan ururkii ka dagaalami jiray runtii wax weyn baa gaadhay dadka reer haza iyo maaragtay muqaawamadoodii wax weyn baa gaadhay yuhuudda laftooda wax weyn baa gaadhay kalsoonida dadkoodu ay ku qabaan xataa inay sii jiri karaan waxyaabaha qaarkood cajiibka waxaa ka mid a dad badan oo degan dhulkan hadda israa'il ay u dowladaynayso oo doonaya ama muujinaya ama maaragtay soo bandhigaya inay rabaan inay ka baxaan oo aan lagu kalsoonaan karin nabadgelyada dhulka ay hadda joogaan oo galbeedka u guuraya ama yurub ku laabanaya marka kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen xitaa inay nidaam dowladeedo iyagu ay leeyihiin ay talafiif ka dhistaan oo ay ku noolaadaan runtii iyada lafteeda taas dhaawac weyn baa gaadhay marka hadda laba sannadood kadib waxyaabaha walaal cajiibka waxaa ka mid a markii uu socday shirki dooxa qodobadii shirka ka soo baxay maraykanka loogu baaqaayo in maaragtay arrinta yuhuudda maaragtay faragelintay samaynaysa iyo duulaanka dooxa ku soo qaaday iyo maraykanku inuu arrintaas wax ka galo ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan ee dadkii meesha ka hadlay ay sheegayeen xilligaa maxaa la yidhahdaa dowladihii meesha ku shiraya ay maraykanka u dacwoonayaan wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka wuxuu joogay talfiib markii dambena qudus buu aaday qoraal buu soo qoray uu leeyahay waxaan joogaa caasimadda abadiga ah ee yuhuudda isagoo qudus u jeeda marka maraykanku wuu indors gareeyey wuxuu rabo wuu sheegay dadka indhaha iska ridaya waxa weeyaan waa maarata waa carabta iyo hogaankooda wey laakiin maraykanku hal wax isma bedelaan danaha uu maraykanku yuhuudda ka leeyahay ma isbedelo oo mandiqada ah ma isbedelaan saas daraaddeed mar kasta oo yuhuudduna joogto maraykankuna jooga wixii socon jiray unbaa soconaya dhacdooyinkuna way soo laalaabanayaan mooyaane mar kasta danaha maraykanka iyo yuhuudda way isku lamaayeen marka walaa horta duulaanku saas wuu egyahay trump iyo netanyahuna saasay ka midaysan yihiin dadkii xoogaa xasaasiyadda ama saska ka yara qaaday markii layii marayka khaza waa laga raraya reer falastiin eyidhi maxaa dadka dhulkooda looga raraya xoogaa arrintaas xasaasiyadda ay ku abuurtay ayaa hadda waxaa la qaatay maxaynu dadka u raraya dadka laftooda maan la wareegno ayaa ayaa laga yaabaa in wejhiga loo dhigay marka hadda saasay u eg tahay laakiin yuhuuddu natiijooyinka u socoto dhame taas maaha natiijada u socota waxaa dagaalku inuu sii socdo ama xamaas ay ama xamaas ay gacmaha taagaan xamaasna ilaa hadda inay maartay shidka ay qaadi doonaan ee malaha ma u muuqataan isleeyahay hadda marxaladan aan joogno marka walaal inahaasa ayaa ayaa hadda qodobadii trump marka muhiimaddu waa in ujeedkii duulaankan loo qaaday ee toddobada oktoobar ka dambeeyey in ilaa hadda uusan netanyahu gacan ku dhigin
sidii uu sheegay hadda walaal hilaal baaba sheegaya xataa toddobada oktoobar haddaanay dhici lahayn waxaa laga yaabaa netanyahu inay u qorshaysneed in xamaas uu duulaan ku qaado oo uu ghaza maaragtay uu galo jawigana sidaas u ekaa ayuu u eegaa inay kala yar hormareen unbaa hadda marka laga yaaba marka laba sano kadib netanyahu burbur badan wuu geystay lakiin haddana weli kaza gacanta kuma haayo kazana mar kale waxay noqon kartaa meel xamaas ay duulaana kuwii hore la mid a ay ka soo abaabulaan dagaalkana hadda waxaan filayaa laba sano socday waa duulaankii ugu dheeraa ee yuhuudda weligood ay galaan waay dagaal laba sano oo toosa socday may gelin intii hadda ay jireen marka laba sano kadib taklifada kaga baxday dhaqaale kaga baxdayna midii ugu xooganeed kaga xooganeed marka waxaa silay laba sano kadib maadaama weli markii khazana aanay gacanta ku hayn xataa haddii burbur kasta ay geystaan hadday reer khaza dhulkoodii u hadhayaan xamaasna ay maarata godadkeedii u hadhayso ciidamada netanyahuna ay khaza ka baxayaan yuhuudda wuxuu u sheegay netanyahu ma hayaan isle waayo isagu tirtiridba wuxuu u socday ahayd iyo inuu maarata awoodda qabsado marka waxaan isleeyahay weli nabaddu weli waxbaa dhiman weliba marmarka indhaha yuhuudda lagu soo fiiriyo wixii ay doonayeen marka loo fiiriyo wax badanoo hadda ay xaqiijiyeen runtii ma muuqato reer falastiinna waxaa u muuqata laba sannadoodoo la duqaynayo oo la burburinayo wax kastoo hub yaalla maarata nukleer nukleerka wax marka hadda laga tago hub kastoo meesha yaalla waa lagu isticmaala waa lagu dhuftay waa lagu sameeyey gaajaysi kastoo lagu samayn karo waa lagu sameeyey culefo kastoo loo samayn karo waa lagu sameeyey dunida oo qof walba soo gurman lahaana wuxuu ku qusta waa la tusay waa la tusay laakiin boqol kurun baa laga dilay bes laba sano kadib reer falastiin boqol kurun baa ka dhintay marka iyaga laftooda waa u jeedaan inaan la dhammayn karahayn maaragta inaan la dhammayn karin in xoog lagu dhammayn karin magaalo saddex milyan ku nool ay ku nooshaa boqol kurun baa ka dhintay bes marka toban sano hadduu dagaalku sidan kusii socdo inta ka dhiman karaa waa yaqaana marka kolleyba way dhimanayaan iyaga laftooda inay maaragtay si gobaniimala u dhintaan oo aanay gacmaha taagin haddii maanta gacmaha taagaan saddexda milyanba way dhimanayaan laakiin hadday istifaacaan boqol kuroo kale unbaa ayuunbaa dhimanaya laakiin nagayow waxaa jira dad hadda u ololeynaya nimankan inay hubka dhigaan oo culimo leh aqoon-yahan leh oo aad ugu ololeynaya arrintan waxa ugu weyn ee dadkaas ay dhaliisha ka dhigaanna waxay tahay idinka ayaa bilaabay dagaalkan inaad joojisaan ayuuna ku dhammaan karaa aragtidaas meelo badanna way taallaa oo caalamka islaamka ka mid a oo kooxaha halgamaya in la yidhaahdo hubka dhiga iyo in lagu eedeeyo halganka ay ku jiraan iyadoo cadowgii soo duulililay adigaa keenay arrintaas intay u socotaa arrintaas intay maxay salka ku haysaa isleedahay horta walaal meesha maanta aan ka hadlayna dagaalku ka socda waa ghaza waa meeshaan ka hadla hadda new york maaha kama hadlayno washington kama hadlayno london kama hadlayno baris kama hadlayno meesha hadda dagaalku uu ka socda laisku dilaya ee dadka masaakiinta lagu leynaya meesha ay ku dhasheen wey ee awow iyo awow iyo awow ay lahaayeen dadkan laynayaana waa laba qolo waa qolo ku soo duushay hadda taariikhda ay ku yimaadeen dhoweyd aan u jeedno iyo qolo danahooda istaraatiijiga ah ka dhex arka inay dadkan duulimaadka ay taageeraan si aanay ummadda muslimiinta ee meeshaas joogta aanay xasilooni iyo deganaanshiya iyo dowlada ay leeyihiin aanay u helin oo kadibna mustaqbal waxyaga liddu ku ahi aanay uga soo bixin marka caqliyadda ka warran marka qof kale dadkan adigaa keenay khaza adigaa keenay oo washington kasoo kaxeeyey oo halkan keenay
gunnimadu markay abtirsato waxaa laga yaabaa tusaale ahaan oo kale qofkaas isdhiib weeye horta wuxuu macnaa dabcan sheegay in qofku isdhiibo oo uu aqbala in laga adkaaday oo uu aqbala inaanu fursad lahayn oo uu aqbala inaanu waxba iska celin karin sidaas daraaddeedna dee halkanba dad baa waxay leeyihin maxaa la yidhaahdaa amisom iyo maraykanka iyo waxoo dhan way iska tegi lahaayeen idinkaa dagaalamayo haddaad dagaalka iska daysaan oo gacmaha taagtaan oo dadkiina dhinac ka raacdaan gaaladaba idinka keenay dee halkan soomaaliya aan joognay maaragtay ayuu narratifkaasi ayuu yaallaa waasaas iyaguna waa la mid weeye marka nuxurku macnaha waxa weeye qof raba waxa la rabaa maaha inaad noolaato ma noloshu macno male Mm.
way timaadaa way dhammaataa waxa weeyaan lixdanka sannadood toddobaatan afartanka sana aad noolaanaysa sideed u noolaanaysaa waxaad ku noolaanaysaa noloshii hadda mahmahdii walaal mooga nolol adigu aad rabto iyo geeri dabcan dee mar- Mm.
geeri ma ma ka fursanaysid markaa nidaamka dowladeed layskuma haysto salaad layskuma haysto iyo soonsoon waxaas maaha qofka falastiiniga ahi nidaamka dowladeede uu ku hoos noolaanaya maka yuhuudda mise waa miduu isagu leeyahay ma isagaa dooranay mise waa loo doonay waa loo dooraya Mm.
waxay leeyihin anagu ma rabno inaan yuhuudda ku hoos Mm.
noolaan haddaanad yuhuudda ku hoos noolaanin waan ku dilayaa buu leeyahy Mm.
yuhuudigu iyaguna waxay leeyihin maxaa ii dilaysaa waa iska kaa dhicinaya Waa fahm.
marka ninka maarata aqoonyahanka ama wadaadka meel jooga wuxuu leeyahay inuu ku dilay iyo inuu ku gumaysto kala dooro Mm.
yuu ku gumaystaa Mm.
mise wuu ku dilaa dee inuu dilaan doorto uu leeyahay aniga laftii waxaan leeyahay in lay gumaysto Mm.
iyo in lay dilo waxaan dooranaya maxay Mm.
in lay dilaa baan dooranaya Mm.
waayo kolleyba waa dhiman lahaa laakiin fulaygu muxuu intaasoo jeer buu dhintaa buu hadda abwaan ku sheega marka reer falastiin waxay yidhahdeen intiina la gumaysan lahaa waxaan rabnaa inaan waxaa markaa la kerinayay Mm.
in dowladaha kale ee carbeed Mhm.
eh, inay iyaguna jidkaas marka waxaa fidsaneed Ay, go- ma- gogashii looga farxalanayay Halkan.
qadiyadda falastiin iyo guud ahaanba wixii la odhan jiray maaragtay istaagtaaggii bariga dhexe ka jiray oo dhan Mhm.
la doonayay inay dhammaato Mm.
caasimadda yuhuudda rasmiga ahina dee Mm.
trump wuu saxeexayba inay Mhm.
noqoto maaragtay inay jerusalem aad iyo inay aad.
qudus noqoto Mhm.
markaa mashruuc la caadiyeeyey oo laga dhigay in carabtii iyo yuhuuddii dhulka deganeed ay heshiiyeen oo la isafgartay oo mushkiladdii dhammaatay Mhm.
gogol noocaasa baa la rabay in la fidiyo aad iyo aad.
arrintii horta toddobada oktoobar dhacday haddii hal wuxun ay ku guulaysatay Mhm.
waxay ku guulaysatay siyaasaddii la doonayay in meeshaas ay ka hirgasho Mhm.
horta inay hirgeli kari wey Ha. kacdoonkiina ay soo Ay- Noolaysay.
ay soo noolaysay Mhm.
waxaa laga yaabaa hadda abwaankuna si fiican buu u sharaxay madaxda dowladaha islaamka hor fadhiya Mhm.
een, dowladnimadu horta waa inay dantaada ka shaqayso dadka muslimiinta hadda waxay ogyihiin dadka xukuma hal dowlad oo dantooda ka shaqaysa Mm.
ama rabitaankooda ku joogta Mhm.
inaanay jirin ma jirto marka maadaama dantoodana aanay ka shaqaynahayn rabitaankoodana aanay ku joogin Mhm.
dadkii laysku dayayay in la suuxiyo oo ugu yaraan lasii xukumi karaa Mhm.
K- haddii guuxu bilaabmo inuu dherigu qarxaa wakhti badan ma qaadato Waa waa saas.
laga yaabaa wakhti waa iska qaadan Mhm.
laakiin dad badan oo toddobadii oktoobar ka hor waxaan moodayay waxay iyagu leeyihiin inuu yahay Mhm.
oo moodayay nidaamkuna nidaam iyagu leeyihiin inuu yahay Mhm.
oo moodayay madaxweynahani madaxweyne iyaga dareenkooda iyo ka shaqeeya inuu yahay Mhm.
waxay ogaadeen waxa meesha xukuma Mm.
iyo waxay iyagu doonayaan inaanay isku meel u soconin Mhm.
wakhti uunbay markaa qaadan doontaa intay baraarug sameeyaan Mm.
inay iska dulqaadaan oo waxay iyagu doonayaan ama wax iyaga dantooda Mm.
ka shaqaynaya Mhm.
inay meesha keensadaan waa qodob kale marka oo duulaankan aad is leedahay banaan kuu soo dhigay ha Mhm.
marka toddobadii oktoobar ka hor wixii la filanayay Mhm.
iyo toddobada oktoobar shucuubtii siday u qaabaysay ma aha xataa bariga dhexo Mm.
keliya ma Mm.
xataa galbeedka fiiri Mhm.
jaamacadihii ugu waaweyn mogtid gaalada wuxun baa iskaga jirin dad xoogaa maaragtay caqliga Shucuur xoogaa ku jiro.
isticmaalayo Mm.
shucuur ku jiro len iyo waxan waa qaldan yahay Mm.
jaamacadihii ugu waaweynaa galbeedka Mhm.
ayaa ardaydoodii waxay leeyihiin warniyo dadka maxaa lagu haystaa maxaa loo leeyahay dowladdeenu dadkan masaakiinta la laynaayo Mhm.
maxay hubka ugu bixinaysaa Mhm. waa Waxaa dadkii labaatan sano Ah.
kadib usaama bin laden waraqihiisa akhrisanaya Akhrisanaya.
ilaa ninkani waa saxsanaya maxaa laga rabaa Mm.
hadda waxay leeyihin statisticska qaarkood iyo dadka sideed iyo toban jirka ka yaro maraykan jooga Mhm.
iyo dadka maaragtay lixdan jirka ee maraykan jooga statisticsa ay isku barbardhigayaan Mhm.
dadka waaweyne konton jir lixdan jir ee maraykan jooga Mhm.
boqolkiiba lixdan hadda statisticska waa la hubin karaa ayay qadiyadda israa'iil la dhacsan yihiin oo ay u arkaan israa'iil inay tahay in la taageero oo ay Mm.
saxsan yihiin Mhm.
dadka laakiin digital ageka dhashay Mhm.
boqolkiiba wax yar Mm.
ayaabay dadka intooda badaniba waxay taageersan yihiinba qadiyadda falastiin Mhm.
marka waxaa laga yaabaa baraarug mudaharaadyada ka dhacaya shawaaricda waaweyn ee Lo- london iyo iyo iyo magaalo bariis kasta oo weyn oo galbeedka ku taala waxay leeyihiin dadka dhalinyarada ah, niyo maaragtay dadkan waa gardaran yihiin maxaa la yidhaha yuhuud jaamacadahoodii baa xidhiirka u jaraaya jaamacadihii waaweynaa ee xidhiirka maaragtay Mm.
xoogaa ay ka dhexeeyeen Mm.
ay ardaydii waxay leeyihiin maya oo lasoo qaqabanaya iyagoo ciidamadii maraykanku xidhxidhaya ardaydii oo ardaydu waa gardaran yihiin oo xataa xorriyatal qowlkii la ilaabay asaas marka walaal waxaa laga yaabaa bariga dhexena dadku ma haystaan xorriyad ay ra'yigooda ku muujin karaan laakiin way guuxaysaa waxyaabaha guuxa keenayan waxaa ka mid ah waxa ghaza ka dhacaya waa ujeedaa shacabka maaragtay bariga dhexe degan Ee, iiraan wixii ka dhacayna waa ujeedaa suuriya hadda waxaa laga wadana waa ujeedaa waxyaabahaas inay berri toole maaragtay sacuudiya sacuudiyada iyo maxaarata masar masarta iyo waxa inay gaari doonaan qof walba waa u muuqataa marka waa hubaan haddii laga soo faraxasho ee maxaa la yidhahdaa ghaza oo lasoo maro iiraan oo wixii ka dhacay dooxa la arkayay lubnaanna lagu daray lubnaanna lagu daray iyo xoutiyiinta waxaa haystana looga Mm.
beriya saa dambe waxaa la isugu imanaya maka iyo madiine iyo rayaad iyo ankara iyo istanbul iyo meelahaas iyo wax- waa og yihiin markaa dadka meeshaas degeni Mhm.
in maxaa la yidhaha meesha loo socdaa inay ka weyn tahay ghaza ay ka weyn tahay marka baraarug guud oo dadkii waxbaba yaanay samayn wax ficila yaanay samayn Mhm.
laakiin baraarug guud oo anigu meel cidlaa baan fadhinaa maxaan yeeli karnaa Mhm.
ayaa laga arki karaa inay inay waxyaabaha ay Waa- samayn waa ka mid dood hadda taagan Eh, waa hagaag eh, abwaanigey waa kugu soo noqon doonaa Eh, insha allahu tacaala eh, waxaan sii wadi doonaa toddobada oktoobar iyo natiijooyinkii ka dhashay iyo halka caalamka ay kusii jihaynayso Eh, laakiin sidaan barnaamijka aan horey idinkugu sheegnayba waxaa qayb ka noqon doona gabayo ay tiriyeen abwaanada eh, oo ku saabsan wixii dhacay eh, toddobadii oktoobar iyo duulaankii xigay ee maamulka yuhuudda waxaa markan soo dhoweynayaa abwaan jesto abban soo dhowow ee waxa aad ii sheegtay inay jirto tix aad ka tirisay ee mawduucan ee nuxurka bal iyo ujeeddada muxuu ka hadlayaa
faysal waad mahadsan tahay Een, gabayga waxaa la yidhahdaa qayayaab wuxuu soo baxay labaiyo tobankii julaay labada kun iyo shan iyo labaatanka waa gabay ka warramaya gumaadka isirsifaynta ah ee maamulka yuhuudda uu muddada labada sano ah uu ka wado magaalada qase waana gabay hiil iyo garab u ah carruurta reer qase ee dulmiga iyo xaqdarrada lagu Mm.
xasuuqayo Een, sidoo kalena go'doominta iyo gaajaysiinta la isugu daray Een, ugu dambaynta gabaygu ee, faysal wuxuu maaragtay la hadlayaa gumaysaha duulaanka ah wuxuuna u sheegayaa in dadka reer falastiin ay halgankooda gobonnimo doonka ah ay wadi doonaan islamarkaana uu- uusan marna joogsan doonin waa garta inta ay maaragtay xornimo iyo gobonnimo ka herayaan ugu dambayn iyagu ay u hadhayaan dhulkooda iyo ciiddooda Een, dhab ahaantiina halganka reer falastiin waa mid jiilba jiil u sii gudbin doono oo runtii ay iska dhaxli doonaan oo marka uu nindhintaba nin kale u dhalan doono waana kii hadraawi maansadiisii fido ku lahaa Een, falastiin raggeedii figlad iyo walaamaha foosba foos ma ku hubsaday facfac ma isu dhiibeen filka xiga ma lagu simay cartanfaylka ma u baxay fadal ma u xidhxidhan yahay faaruuq ma koraya fido uur ma leedahay faaqid ma u calool galay faayo ma u mataan tahay falastiin ma geed baa halka faash ku laba dhaco laamuhu ka foofaan marka een, faysalow waa halkan warkankiisa marka jilba jil iska dhexlaya waa halkan jiilba jiil maaragtay iska dhaxlayo oo runtii een, socon doona inta uu duulaanka iyo xaqdarradu maaragtay dadka lagu wado marka gabaygu nuxurkiisu waa intaas dhinacaasu istuu taagaya waa gartay ee inoo mare
maansada qorshaa loo tirshaa laguna qeexaae qodobiya shuruuc baa ka yaal qaabka loo dhiga eh haddaan hadalku laba qaar ahayn qoonsi baa jira eh kolkuu xarafku meel qudha ka galo qaaf kalaa maqaneh marna qalabka maahmaahwad iyo quruxda weeyaan waa hiba rabbigu qaybiyo qolaya siiyaae qaadirkiyo ilaah baa ku qora qaybta feedhahae nimbo qoondadiisuu helaa ama ka quustaae ummadday qareen iyo u tahay qaar caddaalada eh usha qaranka lagu toosiiyo qalinka weeyaan qabiil laguma caayiyo tolkii kayro wadayaale qofna laguma maagee runtaa lagu qormeeyaae saboolkiiyo ninkii qaawan baa lagu quweeyaae qani iyo ninkii xooglabay qawlalkii tahae qaamuuska weeyaan afkiyo quudka nololeed haddii qowlnin weyn uu ka dhaco qadafna uu sheego waa geed qalfooftii sare iyo laamihii quba eh xil baa qoorta kuu sudan ninkii qada ku doontowe qayil iyo hadday qaad gashana qiimaheed dhimay uma qalanto qaadiya hunguri qaab xun loo cuno eh ha qallixnina geenyada qurxoon qoofalkaa dilay arrin laga qisoodiyo haddaan qodob ku riixaynin suugaanta qaniga iyo tixuu qurux ma yeeshaane aniguna murtida qaaligaa qayd ma dhaafsada eh dad xaqoodii laga qaatay baan ugu qareemaaye bal inuu qalbigu uu degaan ugu qaboojaaye maantana bal qora waa qasiya qubanaheedii caydigan gumaystuhu qashee sumuca loo qaybshay qoyskiyo qaraabadan rugmaday qadafna loo laayey hooyadan qudhii laga jaray qaladka loo toogtay aabbahan qisaas lagu xukumay xadhigna loo qoolay kaafada duqayd iyo bulshadan gumuca loo qaatay qaryadahan qurxoon iyo hablahan qaraxu googooyey qaarkan hore qalfoofta iyo lafahan quruubba meel yaallo qoortan go'an feedhahan qombobay hidibkan qaydhiina dhiiggan quban xinjirahan qulqulay qalabkan yoomaya dhegtan qaadhay seedahan qallalay qoloftan duugowday reerkan qaxay maatadan qalqalay qaxarkan loo geystay qolkan dumey qiyaamahan ku dhacay qararkan soo daatay aqalladan qubuuraha noqdee sinaha qaaqaawan qaxoontigan duruufaha qabee sabanka loo quudhay quudla'aanta ubadkaa qadee qaraxa boobaaya carruurahan qadoodiga gamee qadana loo waayey qaylada baroortiyo ilmahan lagaga qaaqsiiyey qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa qabaxdiyo qabaalladan jajabay qalaxdan yeedhaysa seeftan qawle qaayahan burburay quruxdan aafowday qaskan dhacay umuurahan qarriban dunidan qiiqaysa dadkan wadaqarqoomiya shacbigan qoobka lagu duugay ummaddaa qumbacati iyo bulshadan qarow la taahaysa qambaruurka ciilkiyo qalbigan quus la gubanaaya qamuunyada xanuunkiyo dulmigan lala qandhoonaayo dhaayahan ilmada soo qubee dhabannadii qooyi qayayaabkan weyn iyo dhacdadan quduura noo keentay bal qiyaasta waa wada qisiyo qiiro oohinee inkastoo dagaalkii qasiyo qadafkii beenoobay inkastoo qabkii reer galbeed qorigu uu diidey inkastoo khasaariya dhib iyo qaranjab uu gaadhay inkastuu qablaydiya ku dhacay qalabkii loo aasay inkastuu dhirbaaxada qasaan qaadin kari waayey inkastuu iswada qaawiyoo kibir isqaadqaaday inkastuu isqoolaaliyoo qariyo buur fuulay inkastuu qanjaha neefiyoo qumanka uu buuray inkastuu qarduun xoogsadoo himiladii qaadhay inkastuu qaloombiga hubkiyo qaraxya noomiisay inkastoo sutida loo qabtoo qorraxsi loo diidey inkastoo dagaal loo qastiyey waranka loo qaatay inkastoo qondhaca loo maroo qodaxda loo jeedhay inkastoo qarfaha loo degoo qabowga loo seexday inkastoo qadhaabka iyo dhirtiyo midhaha loo quutay inkastoo qasay waa qisee lagu qaniimaystay inkastoo qabbaankii carbeed qarafna kuu diidey inkastuu gacmaha kuu qabtoo cadowga kuu qoolay inkastoo qiyaaniyo dhib iyo qaxar laguu geystay inkastoo qadhaadh iyo sun iyo dacar laguu qooshay qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kale qurbadiyo maruunbaad ka bixi quustayaab kaleh qarroggiyo hadhuubkii dulmigu qabada soo dhaafi qarka iyo wuxuu taagan yahay qawrarkii sare eh gumaysuhu dhulkuu qaybsadee cadowgu uu qaatay qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe qaash iyo mar baa lagu xorayn qaanse iyo leebe quwaduhu maruunbay ku jabi qoorta falastiine qudus iyo maruunbay ka bixi qaaraddoo idi leh colqatara mar uunbuu ka iman qaahiriya shaame qiyaadada dagaalkuna mar bay qaabadii dhigiye maruunbaa hubkii laga qabsaday loo quturayaae qiiq iyo mar baa laysku dari qaaca uurada eh maruunbuu khasaaruhu u badan qaraamadoodii maruunbuu cadaaguhu qulqulin quus wuxuu fala eh ummaddii la qoofalay mar bay qayb libaaxeliye maruunbuu islaamkii qabjabay qoor la soo kiciye geesiga la quursaday mar buu qoorta soo dhiganeh wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixin wax ka qaaya weyn iyo mar buu qiimaheed bixineh qabri lagama baajiyo ninkuu qaamudkii galaae qoomkii isqaadqaade ee qoorta koru taaga qadaadkiyo mar baa lagu dhagaa qoobka raafaha qadaadkiyo mar baa lagu dhagaa qoobka raafaha eh qunyar soco ninkii diiday ee kibir la qooqaaya maruunbuu ilaah soo qabtaa webina quusaaye waa waxa fircoonkii qatalay qarada weynaaye qabqabtii nabruud iyo lawaa qudhubdhabkiisiiye qudhaanjiya kaneecaa ku dilay qoomamiya ciile qasrigiisi subax buu ka tegey quruxda waalla sida uu qaryaan hore yidhee qodob ka maahmaahay kol haddii biyaha loo qabtoo lagu qulaameeyo ma qurquriyo neefkii surkiyo qoorta la hayaae annagana qoryaha reer galbeed nama qasbaayaane qumbuladu haddaad soo ridaan nama qaldaysaane qardabada ma daysaan wiqiintan iyo qaabiile quud aana jirin baad wallee qori u doontaane qudde iyo fandhaal baad intaa geed ka qoraysaane qase inaad marnaba quudisaan waa qisiyo yaabe qiiriya riyaa doonaysaan inaad ku qaaddaane budhgo'diya qarbiga roob ka da'ay quusta loo badiye haddii aad qancaysaan horaad ugu qasaarteene qarni bay ku dhowdahay intaad qori ku hayseene qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taa leh qodax baad ku noqoteen khalqiga qoobka kaga taa leh qaska dunida idinkaa wadiyo qulubka shayddaaneh qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeed qiyam xumana idinkaa ku riday qaabka nololeede anna qowlka ee baan qabsaday qirashadiisii qur-aanka iyo xadiiskaiyo sunnaha waanu qalannaaye qarqarsiga ma yeeliya dulliga mararka qaarkii khuraafaadka gaaladu hayaanna ma quseeyaane qowqowda yeedhiya madfacu qalalax weeyaane quwad baan ka qaadnaa hubkiiyo qaraxa waaweyne adoo lagu qasirayaa xitaa laysqondhoriyaaye qabri inaad gashaabaa ka roo nolosha quustaaye qab inaad ku dhimataa ka wacan qaabka tuugsigaaye waa inaad qudhaad iyo hurtaa qoorta kugu taal qardoofada yuhuudiya dulmiga waa la qaayibaaye dhaaxaad qarribayseen arlada naguna qooqdeene wax badan baad qorshaha dawladeed naga qabyayseene qorkaagii dhammaa iyo wakhtigii eebba kuu qoraye qamaamuur islaamiya rag baa qaajo soo koriye qolqolkiyo rag baa kuugu iman qalawadaadii qolyahaad xaqoodii cuntaa qaanta kaa gudane qaddar aan badnayn baa ka hadhay qaranjabkaagiiye qosolkaaga wado maalin dhow kuma maaxigiye intaas ayuu faysal ku egyahay gabaygu
aad iyo aad qosolkaaga wado maalin dhow kuma maaxigiye qomaa xigiya xaqiiqatan waa gabay sawir dhammaystiran ka bixinaya wixii dhacay diiwaanka suugaanta soomaaliyeed dabaaldahaba ka gali doona xitaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala jiilka aanan hadda joogin ama la socon wadciga wixii kize ka dhacay waa tix uu ka bogan karo insha allahu tacaala abwaanageyen toddobadii oktoobar wixii dhacay kadib maxaa is leedahay saadaashu way ku sii socotaa
waa mahadsan tahay walaal toddobadii oktoobar hadda de laba sana laga jooga labadaas sannadoodna intaynu hadda ognahay de tiradooda boqol kun ay ku dhowda ayaa ku shahiiday duulaanka ay yuhuuddu ka wadeen marinka khaza sidoo kale dagaalku marinka khaza wuu dhaafay runtii wuu faafay dambiishai maaragtay khaza ka bilaabatay maalintaas badan bay runtii gaadhay waynagii hadda sheegayna ilaa iyo dee dooxa inay gaadhay in lagu beegsado dadkii joogay oo saldhigga ugu weyne maraykanka uu ku leeyahay beriga dhexe iyada oo kaga jawaabaysa duulaankii uu maraykanka ku qaaday xarumaheeda nucleerka markii dambena xubno xamaas ka tirsanaa inay israa'iil lafteedu ay ku beegsatay dooxa ay ku beegsatay waxyaabahaasoo ka hor imanaya heshiisyadii dowladaha carbeed ay kula jireen maraykankai ahaa inuu nabadgelyadooda ilaaliyay inay taxaaluf leeyihiin iyo waxyaabahaasoo dhan ka hor imanaya iyaga laftooda marka waxaa hadda jirta weyna beeska military loo siina ay ahayd in iyaga la ilaaliyo iyagana inaan laga ilaalinahayn hadda waa runtii waa u caddaatay waayo waxa marka horeba iyaga laga ilaalinayay ma ogtahay waxay ahayd xarabahan yare dariskoodu inaanay maarata isu taltallaabin laakiin cadowgeyna rasmiga inaan laga ilaalinahayn runtii way u caddaatay marka walaal su-aashaada haddaan usoo laabto waxa weeyaan isbeddel baa horta si guud gobolka ayaa ayaa ka muuqda runtiina dad waaweyn labadaa sannadood way dee dagaalku ugu galaaftay oo maaragtay iiraan dad badan baa runtii ayaa kaga maqan hadda duulaanka labada sannadood socday lugnaan ururkii ka dagaalami jiray runtii wax weyn baa gaadhay dadka reer haza iyo maaragtay muqaawamadoodii wax weyn baa gaadhay yuhuudda laftooda wax weyn baa gaadhay kalsoonida dadkooda ay ku qabaan xataa inay sii jiri karaan waxyaabaha qaarkood cajiibka waxaa ka mid ah dad badan oo degan dhulkan hadda israa'il ay u dowladaynayso oo doonaya ama muujinaya ama maaragtay soo bandhigaya inay rabaan inay ka baxaan oo aan lagu kalsoonaan karin nabadgelyada dhulka ay hadda joogaan oo galbeedka u guuraya ama yurub ku laabanaya marka kalsoonidii ay dadka shacabka ay ku qabeen xitaa inay nidaam dowladeedoo iyagu ay leeyihiin ay talafiif ka dhistaan oo ay ku noolaadaan runtii iyada lafteeda taas dhaawac weyn baa gaadhay marka hadda laba sannadood kadib waxyaabaha walaal cajiibka waxaa ka mid a markii uu socday shirki dooxa qodobadii shirka ka soo baxay maraykanka loogu baaqaayo in maaragtay arrinta yuhuudda maaragtay faragelintay samaynaysa iyo duulaanka dooxa ku soo qaaday iyo maraykanku inuu arrintaas wax ka galo ayaa ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan ee dadkii meesha ka hadlay ay sheegayeen xilligaa maxaa la yidhahdaa dowladihii meesha ku shiraya ay maraykanka u dacwoonayaan wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka wuxuu joogay talefeeb markii dambena qudus buu aaday qoraal buu soo qoray uu leeyahay waxaan joogaa caasimadda abadiga ah ee yuhuudda isagoo qudus u jeeda marka maraykanku wuu indors gareeyey wuxuu rabo wuu sheegay dadka indhaha iska ridaya waxa weeyaan waa waa maarata waa carabta iyo hogaankooda wey laakiin maraykanku hal wax isma bedelaan danaha uu maraykanku yuhuudda ka leeyahay ma isbedelo oo mantiqada ah ma isbedela saas daraaddeed mar kasta oo yuhuudduna joogto maraykankuna jooga wixii socon jiray unbaa soconaya dhacdooyinkuna way soo laalaabanayaan mooyaane mar kasta danaha maraykanka iyo yuhuudda way isku lamaayeen marka walaa horta duulaanku saas wuu egyahay trump iyo netanyahuna saasay ka midaysan yihiin dadkii xoogaa xasaasiyadda ama saska ka yara qaaday markii layii marayka khaza waa laga raraya reer falastiin eyidhi maxaa dadka dhulkooda looga raraya ee xoogaa arrintaas xasaasiyadda ay ku abuurtay ayaa hadda waxa la qaatay maxaynu dadka u raraya dadka laftooda maan la wareegno ayaa ayaa laga yaabaa in waqtiga loo dhigay marka hadda saasay u eg tahay laakiin yuhuuddu natiijooyinka u socoto dhami taas maaha natiijada u socota waxaa ama dagaalku inuu sii socdo ama xamaas ay ama xamaas ay gacmaha taagaan xamaasna ilaa hadda inay maartay shidka ay qaadi doonaan malaha ma u muuqataan isleeyahay hadda marxaladan aan joogno marka walaal inahaasa ayaa ayaa hadda qodobadii trump marka muhiimaddu waa in ujeedkii duulaankan loo qaaday ee toddobada oktoobar ka dambeeyey in ilaa hadda uusan netanyahu gacan ku dhigin
sidii uu sheegay hadda walaal hilaal baaba sheegaya xataa toddobada oktoobar haddaanay dhici lahayn waxaa laga yaabaa netanyahu inay u qorshaysnayd maas uu duulaan ku qaado oo uu kaza maaragtay uu galo jawigana saas u ekaa ayuu u eegaa inay kala yaro hormareen baa hadda marka laga yaaba marka laba sano kadib netanyahu burbur badan wuu geystay lakiin haddana weli kaza gacanta kuma haayo kazana mar kale waxay noqon kartaa meel xamaas ay duulaana kuwii hore lamid ah ay ka soo abaabulaan dagaalkana hadda waxaan filayaa laba sano socday waa duulaankii ugu dheeraa ee yuhuudda weligood ay galaan wa dagaal laba sano oo toosa socday may gelin intii hadda ay jireen marka laba sano kadib taklufada kaga baxdadaqaale kaga baxdayna midii ugu xooganeed kaga xooganeed marka waxaa silay laba sano kadib maadaama weli markii khazana aanay gacanta ku hayn xataa haddii burbur kasta ay geystaan hadday reer khaza dhulkoodii u hadhayaan xamaasna ay maarata godadkeedii u hadhayso ciidamada netanyahuna ay khaza ka baxayaan yuhuudda wuxuu u sheegay netanyahu ma hayaan isle waayo isagu tirtiridba wuxuu u socday ahayd iyo inuu maarata awoodda qabsado marka waxaa isleeyahay weli nabaddu weli waxbaa dhiman weliba marmarka indhaha yuhuudda lagu soo fiiriyo wixii ay doonaayeen marka loo fiiriyo wax badanoo hadda ay xaqiijiyeen runtii ma muuqato reer falastiinna waxaa u muuqata laba sannadood oo la duqaynayo oo la burburinayo wax kastoo hub yaalla maratnukleer nukleerka wax marka hadda laga tago hub kastoo meesha yaalla waa lagu isticmaal waa lagu dhuftay waa lagu sameeyey gaajaysi kastoo lagu samayn karo waa lagu sameeyey culefa kastoo loo samayn karo waa lagu sameeyey dunida oo qof walba soo gurman lahaana wuxuu ku qusta la tusay waa la tusay laakiin boqol kurun baa laga dilay bes laba sano kadib reer falastiin boqol kurun baa ka dhintay marka iyaga laftooda waa u jeedaan inaan la dhammayn karahayn maaragta inaan la dhammayn karin inaan xoog lagu dhammayn karin magaalo saddex milyan ku nool ay ku nooshaa boqol kurun baa ka dhintay bes marka toban sano hadduu dagaalku sidan kusii socdo inta ka dhiman karaa waa yaqaana marka kolleyba way dhimanayaan iyaga laftooda inay maaragtay si gobaniimala u dhintaan oo aanay gacmaha taagin haddii maanta gacmaha taagaan saddexda milyanba way dhimanayaan laakiin hadday istifaacaan boqol kuroo kale unbaa ayunbaa ayunbaa dhimanaya laakiin nagayow waxaa jira dad hadda u ololeynaya nimankan inay hubka dhigaan oo culimo leh aqoon-yahan leh oo aad ugu ololeynaya arrintan waxa ugu weyn ee dadkaas ay dhaliisha ka dhigaanna waxay tahay idinka ayaa bilaabay dagaalkan inaad joojisaan ayuuna ku dhammaan karaa aragtidaas meelo badanna way taallaa oo caalamka islaamka ka mida oo kooxaha halgamaya in la yidhaahdo hubka dhiga iyo in lagu eedeeyo halganka ay ku jiraan iyadoo cadowgii soo duulililay adigaa keenay arrintaas intay u socotaa arrintaas intay maxay salka ku haysaa isleedahay horta walaal meesha maanta aan ka hadlayna dagaal ka socda waa kaza waa meeshaan ka hadla hadda new york maaha kama hadlayno washington kama hadlayno london kama hadlayno baris kama hadlayno meesha hadda dagaalku uu ka socda laisku dilaya ee dadka masaakiinta lagu leynaya meesha ay ku dhasheen wey ee awow iyo awow iyo awow ay lahaayeen dadkan laynayaana waa laba qolo waa qolo ku soo duushay hadda taariikhda ay ku yimaadeen dhoweyd aan u jeedno iyo qolo danahooda istaraatiijiga ah ka dhex arka inay dadkan duulimaadka ay taageeraan si aanay ummadda muslimiinta ee meeshaas joogta aanay xasilooni iyo deganaansha iyo dowlada ay leeyihiin aanay u helin oo kadibna mustaqbal waxyaga lidikohi aanay uga soo bixin marka caqliyadda ka wara marka qofka leh dadkan adigaa keenay khase adigaa keenay oo washington ka soo kaxeeyey oo halkan keenay
gudnimadu markay abtirsato waxaa laga yaabaa tusaalahaan oo kale qofkaas isdhiib weeye horta wuxuu macnaa dabcan sheegay waxa weeye in qofku isdhiibo oo uu aqbala in laga adkaaday oo uu aqbala inaanu fursad lahayn oo uu aqbala inaanu waxba iska celin karin sidaas daraaddeedna dee halkanba dad baa waxay leeyihin maxaa la yidhaahdaa amisom iyo maraykanka iyo waxoo dhan way iska tegi lahayn idinkaa dagaalamaya haddaad dagaalka iska daysaan oo gacmaha taagtaan oo dadkiina dhinac ka raacdaan gaaladaba idinkaa keenay dee halkan soomaaliya aan joognay maaragtay ayuu narratifkaasi ayuu yaallaa waa saas iyaguna waa lamid weye marka nuxurku macnaha waxa weeye qof raba waxa la rabaa maaha inaad noolaata maa noloshu macno male way timaadaa way dhammaataa waxa weeyaan lixdanka sannadood toddobaatan afartanka sana aad noolaanaysa sideed u noolaanaysaa waxaad ku noolaanaysaa noloshii hadda mahmahdii walaag mooga nolol adigu aad rabto iyo geeri dabcan dee geeri ma ka fursanaysid markaa nidaamka dowladeed layskuma haysto salaad layskuma haysto iyo soonsoon iyo waxaas maaha qofka falastiiniga ahi nidaamka dowladeede uu ku hoos noolaanaya marka yuhuudda mise waa miduu isagu leeyahay ma isagaa dooranay mise waa loo dooray waa loo dooraya waxay leeyihin anagu ma rabo inaan yuhuudda ku hoos noolaan haddaanad yuhuudda ku hoos noolaanin waan ku dilayaa buu leeyahy yahuudigu iyaguna waxay leeyihin maxaa ii dilaysaa waa iska kaa dhicinaya marka ninka maaragtay aqoonyahanka ama wadaadka meel jooga wuxuu leeyahay inuu ku dilay inuu ku gumaysto kala dooro yuu ku gumaystaa mise wuu ku dilaa dee inuu dilaan doortuu leeyahy aniga lafteeda waxaa leeyahay in lay gumaysto iyo in lay dilo waxaan dooranaya maxay in lay dilaa baan dooranaya waayo kolleyba waa dhiman lahaa laakiin fulaygu muxuu intaasoo jeer buu dhintaa buu hadda abwaanku sheega marka reer falastiin waxay yidhahdeen intiina la gumaysan lahaa waxaan rabnaa inaan dhimanno kolleybana waa dhiman lahaay marka ninkaasi kolley geeriduu kala warwareegaya geerida firi dadka ilaahay cid uga naxariis badan ma jirto ilaahay baa dadka wuxuu leeyahay maaragtay naftiinna iga iibsada markuu leeyahay naftiinna iga iibsada macnaheedu waa maxay dhinta waa soo in la dhinta maa marka geeriday moogta ma ilaahay qur-aanku allah kusii tafsiiriyey wuxuu yidhi fayaqtuluuna wayuqtaluunwaxay dilaan iyagana waa dila marka ilaahay tiisaan qaadanaynaa bay leeyahay reer falastiin inaguna dabcan taasaan leenna marka ninkaas walaal waxaan is leeyahay inaan gacmaha taagnuu rabaa iyagiyo inaguba laakiin dee reer falastiin way ka diideen way ka diideen mararka qaarkood yuhuuddu waxay soo baahiyeen maaragtay garabkooda sirdoo kale mosaad marka wakti la joogaba mararka qaarkood warbixinay sii daayaan dhacdooyinkii ay sameeyeen ugu dandambeeyey wax ka mid a ay marka wakti la joogaba institutkoodaas uu soo daaya waxyaabaha ay sheegaan hadda dhacdooyinkan oo kale faysaloo kamid waxyaabaha sheegan waxaa kamid ah markay rabaan tusaale ahaan oo kale inay ra'yul caamka dowladahan carbeed ay wax ka bedelaan waxay isticmaalaan dad u eg yah dad u eg dadka carabweliba marka qaarkood iska dhigaynaya dad advocacy samaynaayo dadka danahooda u doodaaya mashruucan u ololeynaya u ololeynaya ay yihiin laakiin iyaga u ah maxaa la afhayeenno mashaariicdooda tusaalahaan oo kale sonkortaa maarata qaaliyoobaysa dad bay ku dhex darsanayaan u ololeeya nidaam meesha ka jiraabay iyagu la dagaalansan yihiin laakiin dad advocacy samaynaayo iska dhigaynaya dadka la dareen yihiin ay samaynayaan marka wax qariiba maaha inay dee meelaha ugu badan ee sirdoonka yuhuudda uu ka howlgala waa dhulka hadda aan sheegayna marka nin netanya uu taangi kaga saari waayey haza ayaa wuxuu soo samaysanayaa dad kale si rayulcaamka dadrayulcaamka ka bedelo oo u muujiya dadkani inay yihiin dad mushkilada iyaga kula dhex jira u muujiya inay yihiin guuldarana keenay keenay dad noocaasa laakiin dadkaas marka ugu dambaysa waxaa laga yaabaa inay qaar badan oo kamid dad iska masaakiina waa laga yaabaa inay ku jiraan oo aan meesha dunidu maanta u socoto ogeyn laakiin shaki igagama jiro dad badan oo taangiga israa'il la socda maxaa la yidhahda afayeenowahina in iyaguna mashruuc waanay jiraan bannaankana way joogaan gudaha inay joogaan aad iyo aad bay suurtagalanta waa gartay aad baad umahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa qaybihii dambena waan soo gaarnay markan waxaan siinaynaa abwaan hilaal abwaan waxaad ii sheegtay adigana inaad gabay ka tirisay wixii khaze ka socday labadii sano ee lasoo dhaafay ujeeddada iyo nuxurka bal marka hore inoo dulmar run ahaantii horta si guud waxa weeyaan ujeeddadiisu balin waanu cudurdaaranana walaalahena wax ka badan bay nagu lahaayne wax yaroo ka mida wakhtigeenna iyo bal afkeenna inaynu isku dayna inaynu ku garab siinno walaalaha mashaqada iyo dhibta faraha badan ee cadowga ka imanaysa dabaalanaya si guud markaa maansaan tiriye la yidhaahdo astaanta adkaysiga waan uga jeeda markaa dadkaasi inay dad ku sifoobay guud ahaan adkaysi marka maanta tusaale loo doonayo haddii loo baahdo dad ku sifaysan inay yihiin oo de waa dadka maanta cadowga inta yaree israa'iilunbaa lagu sheegaanba yuhuudda unbaa ka muuqatee waa dadka kii walaalka u ahaayee u xigaynaa uu dhinaciisii ka xidhay ee afarta dhanba laga ooday maraykan min ilaa reer yurub ilaa jarmalla ay hubka keenayaan dhammaantooda israa'iil waxay ku garaacaysa ku dilayso ay u keenayaan waa dadka dhar iyo dhulba laga godoomiye intoo laga qabsaday dhulka dushiisii hoostiisa u guureen kasoo dagaalamaya waxaynu arki jirun dad inagu imika dhulka dushiisa ka dagaalamayna iyagu way ka guureen dhulka dushiisa markii bad la qabsaday cer la qabsaday dhulka dushiisa la qabsaday hoostiisay u guureen markaa dhulka gunti hoostiisay kasoo dagaalamayaan weli haddaa adduunyada wax badan baa laga sii fahmayaabo garanaysaa marba marka kusoo wajahdo dambesruufkasta kusoo wajaada haza darsi u tahay ha inaanay markaa ahayn adduunyaduba intaan aan joognayn hoostiisa laga soo dagaalami karo marka inaan qofka isdhiib inuu Ha, isdhiib aanan inuusan isdhiibin.
cudurdaar Ha.
u helin ahaa mar kasta uu fursad haysto fursadaysa marka dadkaasi waa la gaajaysiiyey waxaad arkaysaa dad waayeel leh oo dad yarar leh oo dhalinyar leh oo la fanoqday haddana alxamdulilah leh waxyaabahan ka yaabay ka mid tahay qofkii noocaas ahaa ee gaajaysnaa awoodda ee iimaaniga ah.
ha ee saa u- awood itaalkiisa u liitay oo haddana gantaal ku dhacay baad arkaysaayoo kii uu qaaday dhakhtarkii geeyey oo irbad iyo loo waayey wax lagu dhiig joojiyo haddana alxamdulilah allahu akbar leh kii uu saa u qaaday uu irbadii xugaayo haddana dhintay baad arkaysaayoo uu haddana leeyey alxamdulilah ma garanaysaa aad aad jibta la rajul xasba diini waa Aha.
nimaankooda ma garanaysaa xogan waxaad arkaysaa qof meel uu joogay gantaal ku dhacay oo ilmihiisii sitoo laa ilaaha illallah iska leh oo laga yaaba intii kale ka horreysay inaanu harinba gebigoogii kuwii kalena Aad iyo aad.
mesh de waxa weeyaan dhammaan muuqaallo argagaxle oo een, aad dareemaysa markaa adduunyada maanta aynu joogno inaan xoog iyo shawko la haysta mooyaane ay been tahay waxaan laysku sheegaya xuquuqul insaan iyo human right wax laga sheekeeyey iyo een, wax ma garanaysa adduunyada maanta inaanay ka jirin xeerarkii reer reer No- galbeedku degsadeen oo dhan waxa weeyaan ha waxba iyagaa inaanay ku tuntay sheegin lahaa in adduunyadan maanta waxa keliya ay tahay een, ka soconaya itaalkaa doonta lahawo griif griifta in baa laga sheegaya la yidhi raganimo cadaan- canaad baa igaga hadhay in itaalkaagu meel ku dhigaba aad ku dhimato oo loolanka iyo waxaad halgan aaminsan tahay waxaad aaminsan tahay Een, marka maasaga waxaa u bixisaa astaanta adkaysiga haa Mhm.
markaa maase markaan dadkaa eegay culayska saaran intuu leegyahay Mhm.
dadaan docino u cayiman oo dhan walba cadowgu kaga yimid uu dheeriyay weliba kaana kan imiga aad sii sheegaysay ah, dadkan maanta ummadda dadka waxaasi ku dhaceen Mhm.
ninkii albaabka ka xidhay baa maanta leh haddaydaan jiri lahayn iyo haddaydaan dagaalami lahayn Mhm.
hubka dhiga idin ninkii isagoo Tanaasula.
cadowga kala qayb qaatay ee dagaalka kala qayb galay qof aan kala qayb qaadan dagaalka israa'iil weeriyey maana dadka mujrimiinta islaamka sheeganaya midka ugu yar waa midka dhahay hubka dhiga waa kaa intaa waxa weeye maanta inuu ka aamusay wax kale haddaanu tarahayn Mm, ka aamus inuu iska aamusay aad iyo aad haddii aanu gurmanaynin waxba u tarahayn waa shirqoollada la samey lagu samaynayo moogtahay iyo dhabarshaminta marka haddii hub laga dhigay in israa'iil waynu soogeyno de israa'iil marka hore anba yuhuuddu aan idhahdee israa'iil shaaba ku qaladay aan idhahdee Een, marka horeba dagaalka halku ka soo bilowday lama joogo filistiin siday u yimaadeen maalinba magaalay sii qabsanayaan maalinba imika hadalkaysaa guryo hor loo ay qabsanayaan la wareegayaan saas ka hadalkayaan badinna guud ahaan astaanta adkaysigaa la yidhaa waa gar bulshadaana waa la fahmi karaa adkaysigeeda Mhm,
iyo duruuftay ku jirto iyo xaaladday ku jirto mhm, marka een, astaanta adkaysigu waxay leedahay mhm.
hadba ehelu tawxiid ooyayiyo dad islaam ahoo ah shahaadadiyo iimaanka lagu adyadaynayo awoodiya markay waayeen itaal umuuraha ku dhacay la ilmaynayo eedaadiyeen goortaan arkaan alifaadda gabay maansada unkaa axwaashii qasiya ereygan ka idhi maantana akhyaari balleeg Mhm,
waa amaaraddii iska caabinto waa casrigan astaanta adkaysigo waa ilay subaxa ololaha xaqe Mm.
abaanduulihii inqimaasigiyo waa ubaxa suran istishaadige waa aqoonsigii iyo fafaalaho dad addoonsidiid ku ishaaraniyo isticmaarka waa eebada dishe arxanlaawayaasha ka go'ay alliyo waa dhadhaabaftiray ableydii sharko arligoo madow gudcur oo darrogay waa arooryadii ku iftiimayse dalka oo abaar la abaaday iyo dhulka oo arraday abnac iyo kaliil waa roob unkaday arooryada hore ubaxyo dhirtoon caleen lagu ogayn abqadiyo tiyo hareerigu engegay waa ayrab sheedda ka ogsadee Mm.
waddadaan ayeydin imaan laawaho waddadaan urquun eegaynino waddadaan adduun lagu iibsanno waddadaan addeecin addoonsigee imisaatan jeer haddii la isbeddelo ismigiyo hadday qurxistaan afkaba ajnebigu hadday iska oohiyaan waddadaan ilaaq isku dhiibino wixii aan anficin ka ajoonaye asalkiiyo sidii ambaqaadistii waa dhaqan ambiyo ololaha xaqiye axaadiista iyo asarrada la sugay waxaa laga akhriyayaa aayadee asxaabihii baa laga arkay mhm.
haddii ololdabiya lagu qiijo oog afcasiga rasaas haddii lagu ajalo abasiya hadduu cirku dhiigankadu awoodigu haddaanay beriye u arxamin hadday uus uus xabaalaan ibtilaqabuhu waa umuurta duulu adkaysilo axadun axad axadun axad waa dadka odhanaya aaladaha casriga la adeegsadiyo artifeefka culus haddii lagu arjumo armaatiya haddii lala dhaca iskaad atomic bam hadday ku ataagayaan armiga haddaan loo aabadayin allaahu akbar allaahu akbar waa dadka odhanaya adduunyadu dhammaan haddayanu arxamin oo matiya haddii laga jara anfaco iskaraabka iyo sidii qori engegey itaal xuma hadday la alaalaxaan qaliil iyo hadday biyo eber noqdaan dadku oon hadday u idlaanayaan khayr insha allah khayr insha allah waa dad oranaya warabiya wixii u aqdaami jiray aabiga kufriga anaaniyada wada abaysooyinka awlaad cunkaa wargomuhu hadday ku adaadumaan abrihiya sidii askartii fircoon axmaqnimo haddaan irbad loola hadhin wa aamantu billaah wa aamantu bilah dadka odhanaya hubka aamuskiiyo wax ku dila urtiyo sida aafadii midka awda guraa intoodaba hadday ka adeejiyaan amsaxa hadday aqalladu noqdaan sida aalihii iyo uudkii hadii unuunkiiyo bulshada addimada la jaro isbiru weeyaan dadka odhanaya laba aaburyo hadday oo gashaan albaabada haddii ilnimada la xidho oogada dhulkiiyo arligaba dhammaan haddii idilahaan laga soo afjaro acdaa iyo haddii iimaan laawayaal afarteeda gos soo ila xidhaan alxamdulillah waa dadka odhanaya ubadkiiyo haddii ooryaha la jaro umushiyo haddii uu rayda iyo odayo islaan midna loo arxamin haddii iilka kuman ubaxcad la dhigo inamiyo habliyo hadduu aaran go'o abshiru weeyaan dadka odhanaya abriskiyo yuhuudigu waa uskage waa agagas iyo bahal aadune akbar xaasid weeyaan aadmigay arxanlayo malaha uur damaqsadee waa duulinkiree ilaahay khalqee aqoontiya hadday umarada dilaan ahminkiyo haddii indheer garadku tago waa innaa lilaah dadka odhanaya isbitaaladiiyo adeeg caafimaad haddii la arbushay oo dowr rogaan ambalaaska iyo daa emerjensiye irbadiiyo haddaan isbiriin lahayn asdabducullaah waa dadka odhanaya markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin intixaankanuu marshay eebbaheen waa dhal awliyaad baan odhan laha waxaa ismalaa nimanku waa awliyo intixaanku siduu ugu adag yahay markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin intixaankanuu marshay eebbaheen waa dhal awliyaad baan odhan laha sidii nebi ibraahim waa ummo samirkii ayuub waa lagu arko iimaankii bilaal baa ka ifayo asxaabulkhduud saban aakhiriyo alayaasir baan ku hashbihi laha ree alayaasir iyo asxaabulkhduud qoomkii dabka loo shitay markaad maanta iyaga eegto waxaad sunaysaa malaha wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minu billahi casiisa xamiid baa lagu dilaya waa wax aad iskugu eeg aad iyo aad
markaan eegayeen aashay rogrogay amuuruhu siday ugu adag yihiin itixaamkanuu marshay eebbaheen waa dhal awliyaad baan odhan lahaa sidii nebi ibraahim waa ummo samirkii ayuub baa lagu arko iimaankii bilaal baa ka ifayo asxaabulkhuduud saban aakhiriyo alayaasir baan ku ashbihi lahaa ambaqaad jihaad markii loo iladay awaaraha markii beder lays eryaday uxud iyo markay umuuruhu dhaceen axsaab iyo markay muqta oogsadeen eebiya markii la istiray abley ayaantay xamsiya imisaatan kale isishaadka ay u imaadayeen ilaahay markuu itixaamka riday udgoonuhu markuu iyo aala beder salawatullai isoo aadaya oo howlahaa isoo aadaya oo howlahaa qasa umalka yaallaa wuu egiye sidii reer andaluskii umalka helay lagu eegayeen cidna warxamin masjidkii aqsee u bucdeennu tiil iminkana qasaa laga aamusay andalus baa la qabsaday waa laga aamusay yaalkii baa laga dhaqaaqi waayey naga herar baa lanaga qabsay miski jaamiceenii weynaa geeska afrika kusan lagu hogaaminaya waa kiniisad ilaa maanta hadalbay uma yaala dad qofka muslimka ee soomaaliga garanaysa marka tanaasul waxaa iska xigay tanaasul kaa imiga lagu wada leeyahay hubka dhiga unbaa inagu socday laba boqoloo sano malaha marka wabay ka badantay marka andalus sideed marka tanaasul yar oo midka weyn usii socda midba mid midba mid imiga maxaa hadhayba kabcaad un baabayna xataa kabcadaas nebila gantaal ku dhuftay iyaa ka qabanaya imiga aragti xitaa waxaa jirta laleeyahay maka iyo madiine qudheeda yuhuuddaa sheeganaysa dee waabay doonayaan waxay yidhahdeen sawir waa nebi maxamed baa laga soo reebay salawatullahi caleyh ma garanaysaa awel magdhow gibay dooni jireen dadkii reer binu qaynuqaac iyo reer binu nadiir ma garanaysaa marka inay waa sheegasho ha marka waxa weeyaan sidii reer andaluskii umalka helay lagu eegayen cidna u arxamin masjidkii aqsee u bucdeennu tiil iminkana qasaa laga aamusee waxaa helay igoorka aalamsadee igoorku waa dad iyaguna muslimiin oo jeel ugu jira qolo kalo barigaas ha ma garanaysa waxaa helay igoorka aalamsadee sidii adaridii axmaarku qabsaday maantana in baa laga soo ordee allahayow quwee oo sii awood rabbiyow irdhada ka ilaaliyo dul ahaan islaam ahay sii koro ololaha jihaadkan islaamku wado adduunyada dhammaan ku iftiimiyo iimaanka iyo iimaanka iyo xaqa nagu adka aamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu jazaak allahu khayran iimaanka iyo xaqa allow nagu adkay qaybihii dambe iyo gebagabadii ayaan soo gaarnay abwaanigeye ugu dambayntii ghaza laba sano dadka lagu dilay sidaad sheegtay boqol kun ayay ku sii dhow yihiin magaaladiina waa ay burburtay haddana dadkii geystay xasuuqaas intaa la eg waxaad maqaalkaaga cinwaan uga dhigtay in bilowga dhammaadkooda uu yahay arrintaas bal isqabadsii
waa sax walaal waa laba sannadoodba hadda laga jooga dee dadka aad tiradooda la sheegay oo laga yaaba inay runti ka badan yihiin way iyaguna way shahiideen boqolaal kale oo boqolaal kalena way runtii way dhaawacmeen oo aan dawe haysan kumanaan kalena waxaa la odhan karaa waxaa lagu dilay gaajaa lagu dilay ayaa la odhan karaa haddana xaaladdu waxay maraysaa intii hadha in la leeyahay inaa furayaasha soo wareejisaan ayaa maxaa la Iska guurtaan.
yidhaahdaayay ku jirtaa taladiinu ayay ku jirtaa Eh, laakiin haddana markaad dhinaca kale ka soo fiiriso eh, duulaankan horta dhowr wax baa la odhan karaa wuu fashiliye horta kow waxa koobaad uu fashiliyey haddana maansada abwaanku uu ka hadlayay ay tilmaamaysa wuxuu fashiliyey wixii la odhan jiray dowladaha islaamka ama wixii la odhan jiray dowladaha carbeed ama madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha iyo burjuwaasiyiinta Mm.
u muuqday inay dadka iyagu matalaan horta way fashilmeen xataa midkoodii ugu dambeeyey erdogan oo magac loo yeelayay loo yeelay Eh, dee trump buu kula kulmay aqalka cad oo waxaaba laga yaaba hadda qorshayaashan waxaaba laleeyahay bas dadkii soo draft gareeyey ee Mm.
maaragtay soo aqbalay ayuu ku jiraa ayuu ku jiraa marka kow horta dadkii ay dadku u arkayeen inay wax matalaan ama ay macno leeyihiin horta si fool xun ayay dadka hortooda runtii ay ugu ugu fadhiyaan.
ceeboobeen saas daraaddeed taas horta waxay muujinaysaa kow hadda dadka muslimiinta intooda badan maanta waxaa u muuqda Mm.
meesha ay fadhiyaan iyo sidaa u eegta oo laga yaaba laba sano ka hor inaanay u muuqanin dhinaca kale yuhuudda oo tira ahaan aad u yar shan iyo toban milyan dunida oo dhan la leeyahay Mm.
maaragtay yuhuudda degan baa ku nool hadda waa xoog badan yihiin hubbay haystaan dhaqaalay haystaan waxbay burburinayeen laakiin dhinaca kale gaal iyo muslim isku dar qof maanta adduunka guudkiisa joogo oo dadka yuhuudda ah thimbati ama naxariis u haya Mm.
runtii waa yaryahay Ee, mararka qaarkood mararka qaarkood maaha intooda badan Mm.
dadka yuhuudda baasaboorkooda xataa kuma safri karaan baa la leeyahay Mm.
intooda ugu Mm.
badan baasaboorro kaleo yurubiyaan iyo wax wada qarsoon bay Mm.
haystaan isagoo ay ka cararayaan ama ay diidan yihiin in loo aqoonsado inuu yahay qof yuhuudiya oo kadibna uu bartilmaameed u noqdo dadka cadhaysan ficiladooda Mm.
bariga dhexe Mm.
ka socda marka waxaa soo ururaysa mistaaqiyadii iyo kalsoonidii lagu qabay Mm.
in maaragtay dowlad yuhuuda oo xoog badan oo iyagu ay leeyihiin oo haddana ay ku kalsoon yihiin oo dowladooda ay ku faanayaan Mm.
inay u dhalato dunida oo dhan maanta dadkii dhallinyarada ahaa dadkii jaamacaadka joogay waxaan hadda digital media la yidhaha warbaahintu waxa ay gaadhsiisay axmaqnimada iyo xasuuqa ay yuhuudda waddo iyo waxa ay sab- iyo gardaradooda iyo fadeexadooda xishood la'aantooda ayaa runtii dunida oo dhan ayaa u muuqata meel markaa dadka yuhuudda ah hadda dunida naxariis looga hayo li- madaxda iyo madaxweyne waxaas waa iska wax kala wey higa yuhuuda Ha, nidaamyada caadiga ah Mm.
moogtay nidaamka dawliga si kale isagu u shaqeeya laakiin dadkan shacabka ee hadda maanta dunida guudkeeda ku noole meel qofka yuhuudigaa la leeyahay adigaa saxsan ti waa ma yar.
jirto damqashiir xitaa ma laha ma jirto Mm.
hadda shirkii ugu dambeeyey siddeetan guurada lagu xusaayey un-ka markuu benyamin netanyahu soo istaagay mikrofoonka waa iskaga wada Walaa kala dareen ergadii dhageysta.
ergadii meesha fadhi Aad.
wax yar baa ku hadhay maraykan Mm.
maraykan iyo wax yar baa ayaa ku soo hadhay kuwa ka dareeraya waxa weeyaan kuwii laga yaaba inay laba sano ka hor ay u arkayeen dad saxsan oo Mm.
xaqula inay noolaadaan oo u Mm.
doodayo taakulaynayo la heshiiska ah weeye marka horta walaal filashadii ay dunidu ka qabtay nidaam yuhuudeed oo meesha ka dhintay dadkii caadiga ahaa shacabkaana niyaddooda runtii way ka go'o xitaa eh, ru'yada ay leeyihiin iyo meesha u socdaan waa la ogaaday waa la ogaadaa Mm.
inay dad isarsifayn iyo maaragtay aargoosi wuxuuday taasuna runtii way way muujisay way way way muuqatay macnaha foolxumadooda iyo Mm.
maaragtay inaanay dunida hadda maanta say uga noolyihin Mm.
waxaa kaloo laga yaabaa waxyaabaha soo dedejin kara inay maaragtay ay ay noqdaan inay in- maxaa la yidhahdaa inuu bilowgii dhammaadkooda u noqdo Mm.
marka laleeyahy macnaha bilowgooda dhammayn berriya saa dambe dhammaanayaan maaha laakiin waxaa laga yaabaa inay gaadheen structuralism hadda tiyeriyadii waxaa ku jira waxa la yidhaahdo structuralism waxa weeyaan meesha ugu sarraysa uu wax gaadhi karo Mm.
marka burburintooda iyo kibirkooda waxaa laga yaabaa meeshii ugu sarraysay hadda la arki karaayo Mm.
ayay ayay ayay hadda gaadha Mm.
waxaa bilaabmi kara hadda foorarka un weeye waxa weeyaanun ummaddii ilaahay oo dhan hadday gaal iyo islaam yihiin Mm.
hadda fadeexadooda waa u jeedaan Mm.
yaa baraarugi doona oo ka falcelin doona Mm.
ayaa laga yaabaa inay marka waan uu sii liici doona wuu sii leeci doona maxaa ka soo bixi doona hadda walaalkuna uu ka hadlaya masar Mm.
labadii istaraatiijiyadooda ilaalishanaysa mid ka mida siinaa iyo maraykan kaze iyo dhulkan Mhm.
uu ahaa Ee, reer masar boqol iyo labaatan milyan oo intooda badani gaajoonayo weye Mm.
maxay samayn doonaan haddii maraykan kaza ay yuhuuddu la wareegto Mm.
ma daawanayaan iyagana inta kaahira lala wareegayo Mm.
mise dad uunbaa maaragtay wax diidi doono oo maaragtay si uu u Mhm.
gelgelan doono Mm.
waa laga yaabaa inuu ilaahay wax ka keeno Mm.
reer suuriya oo hadda suuriya way duqaynaysa hadda yuhuuddu duqaymay Mm.
ka wadaan Mm.
gobollo suuriya ka mida bay rabaan inay xoog ku qaataan oo ay Mm.
qabsadaan Mm.
reer suuriya gacmaa ma laaban doonaan oo ma sugi doonaan inta halkooda loogu imanayo mise ugu yaraan dad uunbaa maaragtay moogtahay mar kastuu madowgu sii bato Mm.
waa berigaa soo dhawaaday dhaha marka hadda madow madowgii wuu sii badanayaa madowgii wuu isa sii fuulaya marka markastuu madow madow madow la sii galo inuu waaberigii soo dhow yahay ayaa iyadana marka mar walbay waxyaabamarka karkaarada jabsan doontaa waxaa laga yaabaa inay kuwaasna maarata inay wax wax- wax ka yimaadaan waa iska suurtagal Eh, yuhuudda hadda waa la ilaalinaya waa la waardiyeynaya maraykan iyo yurub iyo si guud nidaamyada ka jira way ilaalinayaanoo maaragtay gacantay ku haya ilaa goormaa laga yaabaa inay sii ilaaliyaan iyadana runtii walaal waa laga yaabaa inay wax ka yimaadaan marka anu waxaan isleeyahay wax horta deg deg u dhacayo maanta iyo berri la rajayn karo Mm.
oo saas ma jiraan laakiin waxa suurtagala daadegi horta wuu bilaabmay marka ma isloob buu u socon doonaa xoogaa buu soo daadegi doonaa mise wuxuu u Si bilaabmi doonaa si deg dega taas waa iska wax kale runtii waqtigaa ka jawaabi doona laakiin waxaa xaqiiqo aan la dafiri karin iyo toddobada oktoobar waxay fashilisay wax weyn oo wakhti badan fahamkeeda uu ka qaadan lahaa adduunka hadday gaal yihiin iyo hadday muslim yihiinba uu fahamkooda wakhti badan iyo tiyariye badan iyo wax badan uga baahan lahaa ayay si yaroo fudud ay ay runtii u fashilisay marka maxaa projecti muddo dheer la soo dhisayey la soo dhisayna runtii way hadda waa fashilanyaha waa ujeeda hadda dee ay heshiiskii abraahimidii cid hadal cid xitaa hadal ha inkari karta ma jirto hadda runtii Aad oo iyo maarata arrintaas lagu qancin karaa ma jirto reer falastiin dhulkooda in laga rarana hadda cid qasbi karta oo soo xaaqi karta iyaduna runtii ma jiro waa la layn karaa un bas layntaasna waxaa laga yaaba markastuu mid ka dhinta sida hadda gabayga hadraawiya la sheegaya Mm.
markay toba dhintaanba labaatan baa dhalanayo dhib iyaduna ma laha marka waxaan isleeyahay wuu daadag wuu bilaabmay laakiin intay qaadan doonto weliba reer filistiin waxaa la yidhaha waa dad taranka aad ugu- ugu badan maasha allah marka waxaa laga Ilaahay- yaabaa wax waxa cadow ilaahay uu ku ibtilayay Ha, ha.
haddana waxaa la yidhahdaa waa tarankooda Waa- waa- haddana waa dhammaan laaya Mhm.
waa waa wax fiican oo ay tii runtii in lagaga dayda waa Mhm, aad iyo aad.
marka waxaan isleeyahay daadagaasa faysalow Mm.
ayn hadda joognaa Mhm.
wakti baanay qaadan doontaa waa laga yaabaa ilaahay dee maaragtay isagaa qadarka garanaya Mhm.
laakiin yuhuudda toddobadii oktoobar waxaa kaga soo baxay Mhm.
ee, saamaynta istaraatiijiga waxay iyagu dabacsanaayeen Mhm.
dhaawaca iyaga gaadhay baa kaga khatar badan aad iyo aad.
ee, ka reer khaza iyo dadka muslimiintaas gaaray Mhm, aad iyo aad jasaak allahu khayran eh, guud ahaana dhegaystayaal eh, barnaamijkii andalus bodcast oo aan ku falanqaynaynay eh, duulaankii toddobada oktoobar iyo xasuuqii xigay ee yahuuddu ka geysatay marinka khaza intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan u mahad celinaynaa abwaanada barnaamijka ee nagala qayb galay abwaan nageeye abwaan jeesta iyo abwaan hilaal Eh, insha allahu tacaala eh, waxaan rajaynaynaa eh, inaan barnaamij midkan lamida insha allahu tacaala mar kale aan dib ugu kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى